assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii tobnaad carbeed caanka ku ah abu dujaana saxaabiga laydhaha ansaartu ka mid yihi marka ayaa yidhi ana aakhidun bixaqiha yaa rasuul allah ilaahay rasuulkiisiyo tan maanta ana xaqeeda ku qaadanaya wuu qaatay sidoo xadiidka saxiixu muslim ku yaalla uu tilmaamayo fasalaqa bihi haama almushrikiin buu leeyahay xadiidka wuu qaatay dabeetana madaxyadii mushrikiintu ku kala dhambalay baa la ydhaha waxay culamaai taariikh wariyaan goobta dagaaleed marku uu yimaado shaqa kan abudujaano la ydhaahda wuxuu lahaan jiray bay yidhahdaan casaaba xamraa weer cad baa la ydhahda abudujaana maalintu weerka cad qaato waxaa la odhan jiray waa maalin uu ku talagalay geeri noqosha inaanay jirin baa muuqata weliba bay yidhahdaan goobta dagaal mashyatu tabakhtur buu isticmaali jiray yani goobaha dagaal siday culamaai taarikh wariyaan markuu yimaado tabakhtur yani faanfaan buu samayn jiray dee nusuustana culamadu waxay yidhahdaana waa meelaha qure faanku banaan yahay fi shariica faan ma banaana laakiin goobta bay yidhahdaan gaalada la jebinaya ee caynkaasi ee laysku hayo meelahaas bay yidhahdaan faanka iyo tabakhturka waa ka banaan yahay bay yidhahdaan abu dujana waxaa la yidhahdaa wuxuu ka mid ahaa maalinta tan dagaalkaasi dhacay raggii sida hayru caadiga ah u dagaalamay ilaa xad kacb ibnu maalikii laga sheego wuxuu lahaa nin baan arkay mushrikiinta ka mid oo dadka dhigdhigaya dhulka markaasaan waxaan arkay bu yidhi xaggan muslimiintana nin kale oo gaalada dhigdhigaya markaasaan idhi bu yidhi ilaahu labadaa isku beeg labadii oo isku soo socdaan arkay bu yidhi markaan isu qiyaasaan haddana waxaan arkay bu yidhi ka muslimiinta hubkiisu uu yar yahay laga hubiyooda malaa muuqaal fiican yahay baan arkay bu yidhi ilaahay baa labadii isku beegay bu yidhi umabuu kaadina markiiba waxaan arkay bu yidhi mushrikii oo dhulka la dhigay dabeetana intuu iska rogay bahalka ayuu yidhi kacaba waa abudujaana bu igu yidhi bu yidhi ninka sidaa u waxleh waa culamaai taarikh wararkay wariyaan wallahu aclam bixaqiiqatiha cala kulli xaal culamaai taarikh wax badan bay sheegaan oo goobtan dagaaleed ka dhacay ragga maantan xooga u muuqday waxaa ka mid ah xamza bin cabdilmualib oo la yidhaahdo labadii goobtii hore bederna waa raggii ugu adkaa ee dagaalada ugu badan geystay maalinta tanna dagaal aad u badan baa ka muuqday baa la dhahda waa la dhahdaa nin la ydhahda subax ibn cabdilcuza ayaa mubaarasa yidhi hala isoo baxo dabeetana waxa u baxay baa la ydhahdaa xamza ibn cabdilmualib markiiba uu ka takhallusay wax badan ba iskuma raagin dagaalkan markuu muddo dagaalamayey waxaa ku jiray baa la ydhahaa dhanka gaalada ninkii la odhan jiray waxshay waxshi adoon buu ahaa uu leeyahay jubayr ibnu mucim ninka la ydhaahdo jubayr ibnu mucimna adeerkii taciima ibnu caday ayuu beder ku dilay xamza raggii beder gaaladu wadhay waxaa ka mid ahaa ninkan adeerkii ruma dabeetana ninkan baa wuxuu ku yidhi waxshi nin xabashiya buu ahaa oo hootada sida loo gano si fiican u yaqaana hootadiisa sida loo rido si wanaagsan u yaqaana waxshi buu wuxuu ku yidhi maanta haddaad xamse soo disho oo ad adeerkay ugu aarto waad xor baatay sida xadiidkii bukhaari tilmaamayo waxshi wuxuu leeya anugu dagaalkaan imi anigu aan dan kala kala hayn inaan xoroobo un mooyaane anugu gaalkan iyo muslimkan iyo waxay silay oo dhami shaqadayda may ahayn laakiin waxaan u socday buu leeya inaan xornimo aan helo xornimadaydana waxay ku xidhnayd buu leeya ninkaa la yidhahda xamse inaan dilo dabeetana dagaalkaan imi markaasaan ninkii eegeegay dabeetana waan u adkaysan kara waa ninkan nin la waajihi kara maahe meel baa iskaga gabaday buu yidhi dhagax hoostii ayaan galay buu yidhi maca hootadaydii yara arigoo iska sita ninkii oo dadkii laynaya oo gumaadaya ayuunbaa agtayda ka soo dhawaaday buu yidhi markaan saan arkay buu yidhi dabeetana hootadaydii intaan u lulay ayaan kala bogtay buu yidhi inaan meel halisa kala hela halkaa gumaarka korkiisa ayuu hootada kala helay xagga kalu ka tuuray xamsena waxaa dilay markaasi waxshiy ninkaa la yidhaahday addoonkaaboo ku xornimo qaatay umuu soo bixine wuxuu ku dilay gaadidaasi iyo hootada uu ku ganay ayuu xamsana meeshaasi ku shahiidnimo qaatay marxalada tan maatolbeelina way badan yihin weli marxalada tan dagaal aada u badan ayaa ka dhacay muslimiin badanina waa ku shahiidoobday ragga ku shahiidoobay dagaalkan mintiday ee dhaqaaqi waayo waxaa ka mida isaguna saxaabigii la odhan jiray muscab ibni cumayr daaciyat lislaam reer madiine ninkii diinta xoogga u baray intaanu nebigu iman calayhi salaatu wasalaam ee muscab ibni cumayr la odhan jiray ahna ragga ilaahay dartii u geeriyooday ayaa isna ka mid ah khabaab ibnularad baa wuxuu lahaa khabaab ayaa wuxuu lahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam baanu la soo hijroonay nabiga calayhi salaatu wasalaam baanu la soo hijroonnay annagoo ilaahay wejigiisa doonayna dabeetana fawajaba ajrunaa cala allah ilaahay baa subxaana wa tacaala ajarkaygaanu ku yeelanay buu yidhi laakiin fa mina man mada waxaa naga mida buu lahaa qaar tegey oo lam yakul min ajrihi shaya oo wixii uu ajar ilaahay dartii uu shaqaysanayaan dunida waxba kaga cunin ee ilaahay aakhiro ugu dibdhigay khabaab wuxuu lahaa wa kaana minhu muscab ibnu cumayr raggaa wixii ay ilaahay dartii u shaqaysteen aan adduunka waxba ku helin aakhira ilaahay ugu dibdhigay waxaa ka mid ahaa buu lahaa muscab ibnu cumayr waayo muscab ibnu cumayr maalintaa beder markuu shahiidoobay ee la rabay in la aaso ayaa waxa la waayey maro lagu kanfada maro yar buu sitoo hayda oo haddii xagga hoose laga saarana qaarka sare a qaawisma haddii xagga sare laga saarana qaarka dambe ayaa qaawisma wuxuu leeyahy ninka kan islaamka sidaa ugu soo dadaalayay hanti wuxuu ka watay buu leeyahay maradaasi waa woodi kari wa noqon kari weyday xataa wax lagu wada kanfo noqon kari weydey nabiguna calayhi salaatu wasalaam maalintaasi sida xadiiskii bukhaari tilmaamayo wuxuu yidhi waxaa madaxa marada u saaro oo cagaha iyo intaa dambe idkhir ka saara buu lahaa idkhirku waa geed yaroo iska udgoon oo cad oo markuu ingaga cadaada marka kaas inta dambe u saara buu ku tilmaamayy muscab ibnu cumayr wuxuu ka mid ahaa goobtan raggii xoogga u dagaalamay ee raayada muslimiintana siday dabeetana wuu shahiidoobay dabeetana raayadii waxaa qaaday markii isagaa la dilay caliy bn abi aalib ayaa liwaagii muslimiinta ama calankii muslimiinta markaa calaa qaaday baa lahaha sia mursalka saciid ibn lmusayib uu sheegayo waxaanu ka mid dagaalkani markaa wuxuu u socday qaybta hore oo dhan guul ay guulaysanayaan muslimiintu waana ka ilaahay qur-aanku tilmaamaya walaqad sadaqakum allahu wacda id taxusuunahum biidnih ilaahay subxaana wa tacaala yaboohiisii waa idiin dhabeeyey baa la leeyahay markaa gumaadayseen ba alla leeyahy subxana wa taala ilaahay idankii markaa ku gumaadayseen muslimiintu si fiican bay marxaladan hore gaalada u laayeen dabeetana waaba la kiciye waxay noqotay in gaaladii safkoodii hore la kiciyo oo taladu ay ka qaldanto oo calankii uu dhaco oo mashaakil oo dham ay ku timaado nimankii uu nebigu xagga dambe saaray calayhi salaatu wasalaam ee saxaabadii uu hogaaminaya cabdillaahi bnu jubayr saxaabiga la ydhaahda ayaa waxay arkeen gaaladii oo yaacday iyo waxay siteen oo ay tuurayaan oo ka yaaceen dabeetana intay isu dhawaaqdeen bay dhaheen alhaniima alhaniima dahara asxaabukum famaa tantadiruun waar haniimada haniimada aan gaadhna bay idhahdeen guulayste saxaabadeen iyo maxaa sugaysaan yani raggii la jabiyo guulaysanay maxaa sugaysaan aan haniimada wax ka boobno cabdillaahi bnu jubayr ayaa wuxuu ku yidhi anasitu maa qaala lakum rasuulu llahi sal allahu alayh waalih wasalam war miyaa ilowdeen wixii ilaahay rasuulkiisu idinku yidhi waa saa xadiidka bukhaari sheegaya miyaa ilowdeen nebiga calayhi salaatu wasalaam dardaarankiisii buu ku yidhi qaaluu wallahi lanaatiyana annaasa falanusiibanna min alghariima umay dhagraaricne waxay dhaha wallahi dadka u tagne oo xoolaha qaybteeda qaadane ma ydhahdeen naga tag way dhegaysan waayeen waxaa la yidhahdaa cabdillaahi koox yar baa ku hadhay toddoba meelahaasay sheegaan culamaai taariikh koox yar baa ku hadhay intii badnaydna waxay tidhahdeen haniimada wax ka gurta oo way soo yaaceen riwaayo mursalo sida uu leeyahay ayaa waxay sheegaysaa markii ay nimankaa rumaadii meesha ka soo baxeen ayuu khaalid bin waliid oo ciidankiisii u jaanis lahaa ayaa arkay in meeshii jaanis uu jiro fursad inuu helay dabeetana fardooleydiisi buu dhan ula baxay baa la ydhaahdaa xaggii dambe ayuu ka soo wareegay cabdillaahi bnu jubayr iyo koox yaroo aan badnayn oo lix meelaha toddoba kala ah ayuu meesha ugu yimi intii uu soo laayay iyagu waa dagaalameen ilaa intay ka shahiidoobayeen laakiin kooxdaa wuu wuu laayey dabeetana wuu soo dhaafay markuu soo dhaafayna dagaal ayuu muslimiintiiyo xagga u sii eryayse wax ayuu xagga dambe kaga soo galay gaaladii horena waxay aragtay in muslimiintii xagga dambe dagaal kaga soo jiro mid baa calankii dhulka ka qaado kor ugu taagay dabeetana waa isu soo noqdeen oo waa isu soo habar wacdeen muslimiintii dagaal labaad baa lagu soo rogaal celiyey oo labada dhanba lagaga bilaabay xagga dambena lagaga yimi xagga horena lagaga yimi istraatiijiyadii dagaalka ee uu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu dhigay na way baaba'day waxa soo baxay markaa khad cusub oo ah in qiyaadadii ciidanku ay dhunto qaabkii loo tawjiihiye loo dhige loo dagaalgeliye way ka baxeen dhan walbana waa laga soo galay muslimiintiina dhan walba waa lagaga yimi idan muslimiintii waxay marka kan dagaalameen biduuni takhtiib ninba un intii ka horreysay unbuu seefta ku dayay taasi waxay noqotay marka xataa iyagii inay iskala garan waayaan oo muslimiintu xataa dhexdooda ay wax iska dileen markay waxba kala garan waayeen dadka la laayay waxaa ka mid ahaa ee muslimiinta ahaa ninkii la odhan jiray alyamaan xudayfa bnu lyamaan aabihi labadii nin aynu idhi gaswatu beder gaaladay waxay kula soo heshiiyeen madiinuun baan ku soconnaa ee nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaa u ballan qaadeen inaydan dagaalka ila soo gelin iska jooga ilaahay baan u tala saaranayahay ninkii dhallinyarada aha mooyaane waa odaygii xudayfa wuxuu arkay aabihii iyo seefta lagu boobayaba oo aan la garanaynin waayo waa nin magaaladana qariib ku ahaa oo aan dadkii u dhashayna ka mid ahayna muhaajiriinta ka tirsanaa dabeetana saxaabadii ugu qayliyey waa aabbe war waa aabbe war waa aabbe intaan dhawaaqiisiiba cidi u dheg taagin ayaa horta odaygii laga takhallusay isaga waa la dilay yakfir illaahu lakum wahuwa arxamu araaximiin weedhaasu ku dhawaaqayay baa la ydhahaa isaguna ilaahay ha idiin naxariisto isagaa naxariis badane saas buu xudayfa lahaa markuu arkay aabbihii ay madaxa ka jareen muslimiintii iskala garan weyday ayaa odaygaa dishay muslimiintii dagaalyahanimadoodii tirada badnayd iyo dagaalka xaraaradii ay u qabeen waxba kamay tarin markii nidaam la waayey yani umamku geesinimada dabka qura laguma dagaal galo ee waa inuu jiraa takhtiid iyo nidaam ummadda ay u dagaalgalaysa iyo kala dambayn iyo qaab loo dagaalamayo dii nin waliba maalintuu muraaqoodo u seefta la boodo yidhaahdo waa jihaade hala wado wuxunbay u ekaan doontaa un nin bay in meeshiisa uu ku ama shahiida noqdo ama wax kale ha noqdee ninba inay meeshiisa naftu kaga bixi doonta un idan asalku wuxuu ahaa inay dadka muslimiinta khita muxkama ay ku dagaalgalaan khitadii markii la waayey waxa dhacday in muslimiintii ay iskala garan waayaan gaaladiina inay dhan kasta kaga timid in markaasi miidaanka la waray inuu xataa lumay xidhiidhkii iyaga iyo nebiga ka dhexeeyey calayhi salaatu wasalaam in xataa la kala googoostay oo maadaama ciidankii dhan walba laga soo hareeray oo laisdhex galay in gobol yar walba in yarba dhan loola fuqay oo in walba ciidan ka tiro badani markaasi ay dhan ku weegaarantay weedh baaba haddana yeedhay odhanaysa nebigiina waa la dilay calayhi salaatu wasalaam xataa nebigiina la dili ayaa soo baxao mushrikiintii isgaadhsiisay markii ay kelimadaasina soo baxday ciidankiina qiyaadadii luntay la waayey ciddii amarsiin lahayd qaabkii loo dagaalgalayay sufuuftiina ay luntay gaaladiina lagu dhex googo-ay oo iniba dhan gashay ayaa waxaa ku dhacay ciidankii haziima nooc min ah walidalik ba saxaabadii bar way yaaceenba meelunbay jeexdeenunoo lafahooday la baxeen dabeetana ciidankii yaacay ba buurihii bay dib u koreenunoo ay dib ugu noqdeen buurtii bay dib isaga korkoreen iyo meelihii shacaabiga iyo meesha buura yaroo tiro badan bay leed buurigii baa layska korkoray qaarkood meel dadka qaar baa jeexeenoo magaaladii madiina dib isaga noqdeen ilaa iyo magaaladii qaarkood dagaalkii bay halkii kasii wadayn umay kaadinin yani ciidanku mar hadduu ka lumo talada iyo maamulka iyo wuxuu waa waxa ku dhaca idan waxay noqotay koox waliba uu sidii ay la noqotay ama ula muuqatay un inay samayso koox iska badbaadoo yaacday oo madiino orad ku gashay oloo markay maqleen nebigii dhiwantay dhimayba intay dagaalkii dan uga baxeen buurta iska fulay unoo buurahooda iska fadfadhiistay oo dagaalkii un xaggaa uga baxay iyo rag iyagu geerida door biday oo yidhi haddii nebigiiba dhintay isaga dabadii noloshu maxay taraysaa dabeetana waxay yidhahdeen annana ilaa iyo intaanu ka dhimanayno waa wadaynaa dagaalkii joojin mayno ragga sidan lahaa waxaa ka mid ah anas ibnu nadar oo ahaa raggii maalintan tan dagaalka aadka u xooggala muujiyey waxaanu ka mid yahay raggii aan beder ka dagaalgelin ee dagaalkii beder u dhaafay laakiin u ceel qabay lahaa ilaahay mar uun dagaal dambe oo gaaleed oo laysugu imanayo allahay tusiyo wuxuu odhan jiray baa la yidhaahdaa wallahi lain araaniya allahu mashhadan maca rasuuli illahi sal allahu alayh wasalam layuriyana allahu kayfa asna ilaahay baan ku dhaartay haddii ilaahay goob kale aniga iyo nebigana soo wada xaadiriyo ilaahay wuu tusi doonaa waxaan sameeya buu lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhahdaa isagoo dagaalamayo dagaalka waduu soo maray koox muslimiintii ka mid oo iska fadhfadhida oo le meel iska fadhiisatay markay maqleen nebigii baa la dili markaasu wuxuu ku yidhi waryaadhe waahan la riixa aljanna ajidu duuna uxud war maxaa meesha ka fadhidaan buu leeyahy ka oo dagaal gala war jannadiiba uxud sokadeeday ka uraysaa buu leeyahy carabtii jannada waxay iga uraysaa uxud sokadeeda dabeetana wuu socdaa la ydhaha wuu dagaalamay ilaa iyo laga dilayay waxaa la ydhahaa waxa ku dhacay dhowr iyo siddeetan nabar oo waran iyo seef iyo gamuun ba isugu jira dhowr iyo siddeetan baa ku dhacay baa la ydhahaa xad buu gaadhay markii dambe intuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam soo eega cidiba garan weyday midabkiisiiyo weliisii walaashii arabic bintu nadar baa farihiisa garatay baa la yidhi farihiisaas ayaa meel muuqan karta unoo la odhan karo qof noogu egiyey laga helay inta kale nabar baa ku yaallay baa la yidhahda isaga iyo kuwii la noocana waa kuway kusoo degtay baa la ydhaha qur-aanka ilaahay leeyay min almu'miniina rijaalu sadaquu maa caahadu allaha calayh faminhum man qadaa naxbah ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وولا قلت الماما سبحانه وتعالى على الآيات بطلنا ولما يبروا حيكو سوى دكتبين هذان مصعب بن عميره لكن إسلام كمدوا على دعوة مركي دقال كنا ما دي مثل النبي عليه الصلاة والسلام زيد بن الصابت مدرك مركز سوحي لي واحد يسوى إفتا أنس بن نظر ميت كي يقصد أحبار هداد قادنا سلام قارتي وكوير ميت كاكا نحدي يقول مركز سانو يمي isagoo alramaq alakhir neeftii u dambaysay isagoo sii fiiq fiiqlabaysa soo dultaagay buu yidhi markaasaan u sheegay inuu nebigu soo salaamayo calayhi salaatu wasalaam salaantii buu radiyey dabeetana wuxuu ku yidhi ajidunii ajid riixa aljanna kayfa tajid bay ku yidhahdeen maxaad dareemaysaa waxaan dareemayaa buu yihi urtii jannadaa ii uraysa ee tolkay waxaad ku tidhaahdaa buu yihi ansaar haddaad dib uga tagto waa ninka naftu kasii baxaysaa dardaarmaya muxuu ku dardaarmaya ansaar ku noqo waxaad tidhaahdaa buu yidhi laa cudra lakum cinda allah ilaahay agtiisa cudurdaar ma lihidin buu yidhi haddii nebi maxamed gacane ay soo gaadho iyadoo dhil dhaqaaqda aa leedihiin dabeetana naftaa ka baxday buu leeyay yani iyadoo nololay uu idinku jirto ansaaray ayaa nebi maxamed la soo gaadhay cudurdaar aakhira ku heli maysa sidaa iga gaartii buu ku yidhi ansaarna markaasay naftu ka baxda dardaarankiisii ugu dambeeyena kaas buu ahaa ilaahay subxaana wa tacaala baa qur-aanka ka warramaya saxaabadu siday u kala luntay qaar buu ka warramayaa inay yaaceen laakiin wuxuu kale qur-aanku ka warramaya in qadiyadda alle ka cafiyey subxaana wa tacaala ina aladiina tawallow minkum yowma altaqa aljamcaan inama istazallahum ashaytaanu bibacdi ma kasabuu walaqad cafa allahu canhum ina allaha gafuurun raxiim ilaahay baa wuxuu leey subxaana wa tacaala kuwii jeestee dhabar jeediye yaacay maalintii la kulmay kuwa shaytaan baa simbirixiyey baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala waxay kasbadeen wax ka mida ayaa shaytaan ku simbirixirixiyey laakiin waxaad u sheegtaa baa ilahay leeyay walaqad cafa allahu canhu ilahay waa cafiyey ina allaha gafuurun raxiim ilahay waa kii dambi dhaaf badan waxaana muuqata yani kuwa kani malaha inay iska tarakhuseen oo is yidhaahdeen dee mar haddii nebigiiba geeriyooday in la iska tagaaba malaha dee inay banaantao kale ciddii ugu horeysay ee nebiga garata calayhi salaatu wasalaam ee saxaabada ka midi wuxuu abaa la ydhahaa kacab ibnu malik kacab ibnu malik baa de iyadoo loo haystay nebigii dhintay unba ku soo baxay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo dhowr saxaabe agtiisa ka dagaalamaysa oo in yaroo ciidana soo urursaday ayaa ku soo baxay markaasuu qayliyey isagoo le ilaahay rasuulkiisii waa kane waa kana isagoo muslimiinta loo raba inuu dib u soo dagaalgeliyo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u tilmaamay war aamu aamubu ku yidhi isagoo rabay inuu ciidanka dib u uruuriyo oo uu dib u dagaalgelin karo koox yar oo ciidanka ka midi way dhabar adeegtay waanay dagaalka u adkaysteen kooxana waa yaaceen kooxdaa yar uu nebigu la joogay in badan bay dagaalamaysay nebiguna calayhi salaatu wasalaam saxaabada u yeedhayay waa ka qur-aanka ilaahay ku tilmaamaya id tusciduuna walaa talwuuna calaa axad والرسول يدعوكم في أخراكم إذ تسعدون ولا تلوون على أحد markaad jeesateen aydan qofna u dhegtaagaynin wاrasuulu yadcukum fii ukhrakum nabiga calayhi salaatu wasalaam mushrikiintu markaasi bartuu joogay xoog bay usoo abaareen ilaa iyo ay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo toddoba ansaara iyo laba quraysha iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam tobankaasi ay goodoomin ku sameeyeen oo kale kusoo dhawaadeen markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam lahaa man yarudhum cana wahuwa rafiiqi fi ljanna raggii la socday yaraa buu lahaa war yaynaga celinaya nimanka yaynaga reebaya oo aakhiro saaxiibkayga jannada noqda ansaartii toddobadii nina ansaarta haba kolba mid u dhaxayay ilaa toddobadiiba midiid loo dilay mar kasta mid baa baxaa waa la dilaa ka kalaa baxaa waa la dilaa toddobadii ansaarba meeshii bay ku shahiidoobeen insha allahu tacaala maalintaasi ragga xoogga u dagaalama waxaa isna ka mid ahaa ee nabiga calayhi salaatu wasalaam la socday alxa ibnu cubaydillah saxaabigii la odhan jiray oo dagaal runtii aad u ba-an maalintan dagaalamay ilaa iyo markii dambe ay gacni ingegtay oo inta gamuun lala helay labada gacmood markaa mid ka midi ay engegtayba ee ragga maalinta nabiga calayhi salaatu wasalaam xoog u difaacaya waxaa ka mid ahaa sacd ibn abi waqaas oo nabiga calayhi salaatu wasalaam hortiisa taagnaa sacd wuxuu ka mid ahaa ragga carab ugu caansan qaansadiyo leefka ama gamuunka bahalka la gano nabigu calayhi salaatu wasalaam sacad buu u dhiidhiibayey leebabka markaasuu wuxuu lahaa irmi fidaaka abi wa ummi xadiidka bukhaari suu sheegayey tuur buu lahaa aabbaha iyo hooyaday baadaa kugu furtaa buu nabigu ku lahaa calayhi salaatu wasalaam sacd ibnu abi waqaas ragga maalinta tan xoogga u dagaalamay waxaa ka mid ah abu talxa alansaariy oo isaguna nin kaloo gamuunka xoog u yaqaana ah oo waa kii nabiga calayhi salaatu wasalaam buu xataa isaga dhigay inuu gaashaan u noqdo oo uu sartaaga isku beegayay isagoo haddana gamuunka ridaya waana ku ku lahaa laa tushrif yusibka sahman min sihami alqowm nabiguna calayhi salaatu wasalaam ciidanka iyo bal dagaalkii siduu socdo iyo sida wax noqdeen buu eegayay markaasuu wuxuu lahaa ilaahay rasuulkiisa iyow gabo yani haddaad kor isu taataagto dad gaaladoo dhammi dee adiga u taargato keligaabay kusoo wada tooganayaan marka haddaad muuqato buu lahaa adiga gamuunku dhuuntu kaaga dhacayaaye ilaahay rasuulkiisiiyow dhabarkayga ku gabba buu lahaa naxrii duuna naxrak buu lahaa ilaahay rasuulkiisiiyow dhuuntaydaan maanta taada ku furanayaaye adiga iyo kugu dhicina ka gabba buu lahaa nabiguna calayhi salaatu wasalaam isagu u dhiibaya gamuunada waxaa la yidhahdaa hadduu soo maro cid kale unama saxaabi kalo waxoogaa gamuuna jucbadiisa ku sita yani baasha yare lagu rito qandigan yare lagu rido gamuunada cid sidata hadday soo marto wuxuu odhan jiray intirha liabi talxa waar u soo shub u soo shub abi talxa yani ninkan baa raami fiicane u soo shub buu nabigu ku lahaa calayhi salaatu wasalaam waana ka xadiidka yani xadiidtaan sheegay oo dhami waa bukhaari iyo muslim bay ku yaaliin xadiidka imaamu axmed uu warinayo isnaadu rijaal istiqaaqiina waa ka nabigula calayhi salaatu wasalaam markuu ka yaabay siduu wax u ganayey iyo siduu wax u tooganayey abu talxa ayuu nabigu wuxuu ihi lasawtu abi talxa fi ljeishi ashadda cala almushrikiina min fica yeedhmada ama dhawaqa abu talxo keliya buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam ayaa nimanka gaaleed maanta kaga xoog badan buu nabigu yihi fica koox dagaalanta codka ninkan oo kulaa ka xoog badan buu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka mid ahaa ragga xoogga u dagaalamay iyagoo sidaa saxaabadu rabay inaan nebiga marnaba la soo gaadhin calayhi salaatu wasalaam waynu arkayna ansaar toddoba nin oo ansaaro mid waliba maruu isku dayay inuu difaaco toddobadaba madax laga jaray ama toddobadaba la dilay aynu arkayna raggan muhaajiriinta isay ugu dagaalamayeen ama ansaar iyo muhaajiriin ba isku dar sidii nabiga loo difaacay calayhi salaatu wasalaam haddana maadaama ciidankii uu kala lumay saynu sheegnay oo qiyaada alcaama sida ay ku talisay la khilaafay oo uu googoossamo goosanba meel u baxay oo aynuhi goosamada qaarkood way iska fadhiisteenba markay maqleen nebigii baa la dilay goosamada qaarkoodna waa yaaceenba madiinay oradkii ku galeen aynuhi may suurtoobin inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam kaga baxo dagaalka kan nabar la-aan sidaa daraaddeed nimanka gaaleedna go-aankoodu wuxuu ahaa in nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam laga takhalluso sida awgeed bay nabaraday ku dhufteen maalinta tan nabiga calayhi salaatu wasalaam nabaro badan baa soo gaaday nabaradii ku dhacaya mid ka midi dhooshiisa bidix rubaaciyada ama dhoosha tani way jabtay wejiga nabar baa kaga dhacay nabiga calayhi salaatu wasalaam miqfarkii baashii koofiyadii dagaalka u sitay hoos bay ugu soo duntay meelahan waxbaa ka muday baa lagu tilmaamaa ilaa iyo nabigu calayhi salaatu wasalaam dhiiggu intuu dao uu dhiigga iska bi'iyo o dabeetana uu nabigu yidhi kayfa yuflix qawmun khadabuu wajha nabiyihim wahuwa yadcuuhum ila lislaam isagoo istiqraabsaday buu nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam war siday u liibaanayaan duul nebigii alla u soo diray wejigiisii dhiigugu yani xineeyey dhiig ka shubay isagoon waxba galaabsan ole war ilaahay rasuulkiisa raaca ama islaamka raaca ilaahay baa qur-aan soo dejiyey masaladaasi kaga jawaabayoo leh laysa laka min alamri shay aw yatuuba calayhim aw yucadibahum fainahum aalimuun ba ilaha ilahay isagoo qadiyaddaa tilmaamaya wuxuu leeyahay arinka nebi maxamed oo adiga gacantaada waxba kuguma jiraan ilaahay cidda wax ka aqbalaya ciddaan wax ka aqbalanaya kuwan rumaynaya kuwan rumaynaynin taasi waa arrinta alle subxaana wa tacaala shaqa adigu kuma lihid baa ilahay yidhi ilaahay waa ka tooban aqbali karaa hadday soo islaamaan waana cadaabi karaa iyagoo dhaalimiina nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu istibcaadsanayay yani duulka waxaan dhigaya in ilaahay tooba dambe waafajin doono ambiyada duulka sidan wax u dhibaya laakiin markuu arkay in ilaahay subxaana wa tacaala uu tilmaamayo albaabkiisa toobadeed inuu furan yahay ayuu haddana mar dambe wuxuu nabigu laha calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixu muslim suu tilmaamayey rabbi ikfir liqawmii fainahum laa yaclamuun ilaahu dembiga tolkay dembigooda iska dhaaf waxba garan maayaane laakiin kadibna waa kii qur-aanka la soo degay xagga dambe aynu ku arki doonno oo ilaahay uu ku tilmaamaya inaan gaal dambi dhaaf ilaahay loo weydiin karin dadyawga maalintan xoogga isugu dayay inay nabiga difaacaan calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a saxaabiga aanu lahayn abu dujaana ayaa la yidhaahdaa ee seeftii uu nebigu siiyey calayhi salaatu wasalaam sitay ilaa iyobaa la yidhahdaa dhabarkiisa uu nebigu isku gudbayey isagu oo maalinta tan dhabarkiisa in badani ay ku dhacday baa la yidhaahdaa oo warmo ama leebaba ama wixii la ganayaya waa siday asxaabu siyarku soo wariyaan maraasiil axaadiis mursala waxaa la tilmaamaa nimanka maalintan xoog nebiga isugu dayay inay difaacaan oo ka mid ah qasaada bnu nucmaan oo xataa waxay sheegaan in labada indhood mid laga soo riday dagaalka yani labada indhood mid kamid a kaga dhacen ay kasoo dhacday oo dabeetna uu nebiga u yimi isagoo ili ka laalaado waa xadiis mursala isaguna yani mursalku in asliya waxaynu naqanaa inuu axaadiista daciifka ka mid yahay labadiisa indhood bay yidhahdaan mid baa kasoo dhacday dabeetna nebigu calayhi salaatu wasalaam gacantu ugu qabtay baa la yidhi dib buu ugu celiyey labadii indhood tii fiicnayd baabay tii noqotay baa la yidhahda oo nabigu dib ugu celiya calayhi salaatu wasalaam maalinta tan raggii dagaalamaya waxaa ka mid ah nin baa nabiga wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam arayti in qutiltu fa ayna ana meeshan haddaan ku dhinto ilaahay rasuulkiisa yaad xaggaan tegaya nabigu wuxuu ku yidhi fi ljanna halkan haddaad ku shahiidowdo jannaad gelaysaa waxaa la yidhahdaa isna midhar dibiro haystuu tuuray waa qiso labaad bay tilmaamaan culimmadu oo rajul mubhama kani weeyaan laakiin cumayr ibnu lxamaam isagu dee rajul la yaqaan buu ahaa dagaalka ragga waxa weyn ka geystay la tilmaamo waxaa ka mid ah mursalka saciid ibn lmusayib oo maraasiishiisu ay kollay xoog badan tahayne cabdullahi ibnu jaxash saxaabigii la odhan jiray cabdullahi ibnu jaxash waa ninkaynu kusoo marnay sariyadii kooxdii uu nebigu diray inay warka soo helaan ee dabeetana asharulxurumka dagaalantay ciidankaa ninkii wata weeyaan ninna soo dilay labana soo qabsaday qur-aanku ka soo degay qadiyadii dacayadda markay ka fureen cabdullaahi ibnu jaxash nebigana ilmaabtay ahaayeen cabdullaahi ibnu jaxash ba wuxuu leeyahay ilaahay waxaan ugu ballan galay buu leeyahy ini uqsub waxaan alla ugu dhaaranaya beri intaan cadowga la kulmo cadowga markaan la kuloono inaan diriro oo aan dagaalka joojinin ilaa iyo layga dilo oo ay calooshayda dillaaciyaan oo weliba ay tamtiilgu sameeyaan tamtiilku waxawa qofka marka la dilo laakiin meydkiisa la googooyo oo weliba meydkayga ay googooyaan oo aan beri marka ilaahay yidhahdo waxani waa maxay fima fiima haada marka alla igu yidhahdo faaqulu fiika aan ku yidhaahdo ilahu adun baa waxaasoo dham igu kaa dhaceen adaan dartaa u dagaalamayey waxaa la yidhahdaa maalinta tan wuxuu ka mid ahaa raggii intay dagaalka galeen aan mar qura soo jeesanin intuu sheegayay bana way ku dhacday baa la ydhahaa yani waa la dilay dabeetana way qaleen way gowrgowraceen dadka tamtiilka lagu sameeyey uu ka mid ahaa insha allahu aakhirana kuwa yidhaahda fiika allowba waxaan ii gaadhan buu ka mid noqon doonaa maalinta dan ragga dagaalamaya waxaa ka mid a yani dadka muslimiintii dagaalka siday ugu heeganka ahaayeen ama u jeclaayeen mursal ikrama waa la soo aroorinayo waxaa lagu tilmaama waa mursallo dhowraroo laba oo runtiis xoojin kara abi camr ibn ljamuux abi camr ibn ljamuux waa nin laangara ahaa ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam markii dagaalka lasoo qabanay yani xamaasada muslimiinta u haystay inay shahaado qaataan afar wiil buu dhalay afartuba way soo dagaal galeen isagu waa acraj waa nin laangara ah maadaama uu laangara yahayna wuxuu ka mid yahay kuwa aan macduurkeedii aan jihaad ku waajib ahayn haddana wuxuu waan dagaal tegaya wiilashiisiiba waxay idhahdeen aabo annagaa kaaga filan afartayadii aad dhashayba annagoon annagaa dagaalka gelayne adigu iska joog ilaahayna marka horeba cudurdaarku adiga ku siiyey waa laysa cala alacraji xaraju waa kaa la yidhi adiga awalba cudurdaarna alle waa ku siiyey subxaana wa tacaala ee iska joog wuxuu yidhi ma rabo nebigu u yima wuxuu ku yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo dagaalkan haddaan galo maanta ku dhinto lugtan yare laangadhadaa jannada ma dhex dhigayaa wuxuu yidhi ataw bicarjati haadihi ljanna adinkan laangadhaa jannada ma la tegayaa buu ku yidhi nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam nacam qaala fawalladii bacataka bilxaqi laataanna biha aljanna alyawma in shaa allah ilaah xaqa kugu soo saaraa ku dhaartee maanta inaan taa ku kotamiyo janno ayay igaga go-antay buu yidhi wuxuu ka mid ahaa baa la ydhaha raggii xoogga u dagaalamay ee dabeetana ku shahiidoobay ragga goobtan ku shahiidoobay waxaa ka mid ah xandala ibnu abi caamir wasiilu lmalaa'ika ninka la ydhaahdo xandala waa saxaabi yaroo dhallinyaraa buu ahaa oo markaasi guursaday waxaa dhalay odagii abi caamir ilfaasil kii quraysh soo waday ee lahaa anigaa tolkay raacayar markaan u gacan haadiyo kaas baa dhalay odaygu xagga gaaladu ka soo jeedaa inankuna wuxuu ka soo jeedaa xagga safka nabiga calayhi salaatu wasalaam waa laba isdhalo midba safka soo jeeda yiil yaroo aroosta buu ahaa isagoo haweentiisii iskala laacdamay ayaana la yeeday oo la yidhi jihaad baa loo baxaya maydhmaydhashiya waxa uu ka gaadhsiin waayey dabeetana wuxuu qaatay hubkiisa oo uu soo dagaal galay isagoo junub ah yuu ku shahiidoobay dagaalka kan abi camar ibn ljamuux abi camar ibn ljamuux waa nin laangara ahaa ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam markii dagaalka lasoo qabanay yani xamaasada muslimiinta u haysay inay shahaado qaataan afar wiil buu dhalay afartuba way soo dagaal galeen isagu waa acraj waa nin laangaro ah maadaama uu laangaro yahayna wuxuu ka mid yahay kuwa aan macduurkee dee aan jihaad ku waajib ahayn haddana wuxuu ihi waan dagaal tegaya wiilashiisii baa waxay idhahdeen aabo annagaa kaaga filan afartayadii aad dhashayba waa annagoona annagaa dagaalka gelayne adigu iska joog ilahayna marka horeba cudurdaarku adiga ku siiyey walaysa cala alcaraji xaraju waa kaa la yidhi adiga awalba cudurdaarna alle waa ku siiyey subxaana watacaala ee iska joog wuxuu yidhi ma rabo nebigu u yimo wuxuu ku yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo dagaalkan haddaan galo maanta ku dhinto lugtan yare laangadhadaa jannada ma dhex dhigayaa buu ku yidhi ataw bicarjati haadihi aljanna adinkan laangadhaa jannada ma la tegayaa buu ku yidhi nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam nacam qaala fawaladii bacataka bilxaqi laataanna biha aljanna alyawma in shaa allah ilaah xaqa kugu soo saaraa ku dhaartee maanta inaan taa ku kotamiyo janno ayay igaga go-antay buu yidhi wuxuu ka mid ahaa baa la ydhaha raggii xoogga u dagaalamay ee dabeetana ku shahiidoobay ragga goobtan ku shahiidoobay waxaa ka mid ah xandala ibnu abi caamir wasiilu lmalaa'ika ninka la ydhaahdo xandala waa saxaabi yaroo dhallinyaraa buu ahaa oo markaasi guursaday waxaa dhalay odagii abi caamir ilfaasil kii quraysh soo waday ee lahaa anigaa tolkay raacayar markaan u gacan haadiyo kaas baa dhalay odaygu xagga gaaladu ka soo jeedaa inankuna wuxuu ka soo jeedaa xagga safka nabiga calayhi salaatu wasalaam waa laba isdhalo midba safka soo jeeda wiil yaroo aroosta buu ahaa isagoo haweentiisii iskala laacdamay ayaana la yeeday oo la yidhi jihaad baa loo baxaya maydhmaydhashiya waxa uu ka gaadhsiin waayey dabeetana wuxuu qaatay hubkiisa oo uu soo dagaal galay isagoo junub ah yuu ku shahiidoobay dagaalka kan dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiisa culamadu tasxiixinayaan oo uu warinayo alxaakim fii mustadraki albanina uu ku sheegay inuu xasan yahay in sha allah xasan iyo saxiix ku noqdaba waa xujee ayaa wuxuu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ina saaxibukum latasuluhu lmalaa'ika war ninkan buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam shahiidkan malaa'ig baa maydhayse maxaa jira waa la weydiiyey dabeetana waxaa la ogaaday inuu soo degdegay oo yimi goobta dagaaleed isagoo maca jinaabadiisii wata laakiin nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamaya ina saaxibakum latasuluhu lmalaaika kan malaaig baa maydaysa buu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam oo janaabadii ka reebaysa isna wuxuu ka mid ahaa nimanka goobta tan ku shahiidoobay asxaabu siyar ragga ay wariyaan waxaa ka mid a inkasta sanad saxiix aanu ku soo aroorin bay yidhaahdaan laakiin ninka kan haddana ibnu xajar saxaabadu ku tarjumay inuu ka mid ahaa mukhayriq nin la odhan jiray mukhayriq waa nin ka mid ah culamadii yuhuudda gaar ahaan culamadii reer banu nadiir waxaa la yidhahdaa wuxuu dardaarmay xoolihiisii oo dhan wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam buu u dardaarmay ama dagaalkan ku geeriyoodo isla raggii dagaalkan galay buu ka mid ahaa bay idhaahdaan ee ku shahaado qaatay inkastoo aanay axaadiis saxiixa ku soo aroorin islaamnimadiisa xataa axaadiis saxiixa hore aanay ku soo aroorin laakiin ibnu xajar wuxuu ku tirinaya inuu ka mid ahaa saxaabada waxaan garan karnaa muslimiintu say jihaadkan ugu ugu soo dhiiranaay inay soo galaan laba nin oo waaweyn baa jiro da aha oo nabigu calayhi salaatu wasalaam iyaga yidhi xusuunta dumarka iyo carruurta lasii gala sida sirada ibnu hishaam uu soo urorinayo ee xaakimna uu mustadrigkiisa ku soo saaray isaga iyo dahabibana ay taxiixinayaan wuxuu nabigu u ogolaaday calayhi salaatu wasalaam labada nin maadaama ay da ahaayeen iyagu qalcadihii carruurta iyo dumarka lagaga yimi inay ku jiraan laakiin waa diideen inay nebiga soo raacaan mooyaane iyagoo shahaado doonaya waa laba ninoo waaweyn midi waa haabit ibnu waqash ka kalena waa xudayfa bnu lyaman aabihi labaduba waxay ka mid ahaayeen dadkii ku shahiidoobay faama haabit faqatalahu lmushrikuun haabit ninka la yidhahdo isaga gacantii nimanka gaaleed buu ku dhintay yamaanna waataynu nidhi isagu markii taladu qasantay ee la iskala garan waayey ayay qolo muslimiini mooday inuu gaalada ka tirsan yahayo seeftan bay ku boobeen nin weynoo da-ana uu ahaa waa ku xudayfa lahaa war waa aabbahay war waa aabbahay intaanu laba maqal ayaa kawla gaga siiyey ragga goobtan ku geeriyooday isna wuxuu ka mid ahaa camar ibnu uqaysh nin la yidhaahdo camar ibnu uqaysh waxaa lagu tilmaamaa ee sunan abi daauud buu kusoo arooray baa la yidhahdaa isaga xadiidkiisu camar ibnu uqaysh waxaa la yidhaahdaa uxud horteed inuu islaamayba lama ogeyn wuxuu ka mid ahaa dadyawgii diinta aadka u necbaa weliba muslimiintana yani kasoo horjeeda islaamnimada muslimiintu markay arkeen na waxay dhahdeen war naga had adigu dee dagaalka maxaa xagaad ku socotaa wuu diiday inii qad aamantu buu yidhi waar ilaahay rasuulkiisa rumeeyey baneeya dabeetana wuu dagaal galay wuu dagaalamay wuu dhaawacmay marka isagoo dhaawaco aad u liitaan lasoo qaado waxa uu yimi sacd ibni mucaad odaygii qabiilada ka tirsanaaya dabeetana walaashiibu wuxuu ku yidhi naabal waxayd weydiisaa ninka kan salii xamiya liqawmik aw adaban lahum aw adaban lilahi wa lirasuulih aw adaban lilah weydii buu ku yidhi waxaad tidhaahdaa war ma tolka qabiilnimaa ku qaado tolkaabaad difaacaysa oo waxaad tidhi dee tolkaa waa kan qolo qabiil kale kusoo duulay wax ka dhici oo iyadaad u cadhaysnayd cadhaha tolkaa u cadhaysantay baad dagaalka u gashay mise ilaahay dartii baad u cadhaysnayd oo gaaladaad necbayd oo ilaahay dartii wuxuu ugu jawaabay bal adaban lilaahi walirasuulih mee waxaan u diriraya ilaah iyo rasuulkiisaan difaacaya buu yidhi xadiidku wuxuu tilmaamaya famaata fadakala aljanna wamaa sallaa lilahi salaa wuu geeriyooday jannana wuu galay baa la yidhi isagoaan weli tukan yani haddunbuu islaamay dabeetana haddunbuu dagaalka galay dabeetana haddunbuu shahaado helay salaadna muu tukan wey yani ma aha macnaheedu salaad la-aan baa janno lagu galaa ee ninkani waxaanu gaadhinba waktigii salaada la tukan lahaaba hadduunbuu islaamo hadduunbuu dagaalka galay dabeetana hadduunbuu shahiidoobay intaanu weli salaad intaanu weli salaadba tukanin ayaa naftu ka baxday ahlu taariikh waxay kaloo wariyaan in kastoo kan isaga sanadkiisa aanu xoog badnayn nin kale oo ay yidhaahdeen maalinta si fiican buu u dagaalamay laakiin uu nebigu yidhi ahlu naarku ka mid yihi dabeetana ninkii baa la raaraadceeyey akhiiran waxaa la ogaaday ninkani inuu qabiilla u dagaalamayey markii dambe nabarku uu ku adkaaday wuu dhaawacmay kadibna isagaa israaciyey oo markuu adkaysan kari waayey nabarkii ayuu geeriyooday yani labada nin waxa u dhaxeeya labaduba dagaalkay ku dhinteen laakiin waxa u dhaxeeya waa niyada niyatuljihaad inta ay leeftay baad arki karaysaa markaa midna ilaahay dartiiyo keliya unbuu u dagaalamayey midna ahdaaf kale u dagaalamaye dana kale kii ilaahay dartii u dagaalamayeyna waxa la yidhi waa shahiid kii danta kale u dagaalamayeyna dee shahiidna noqon waa dhimayna dadya waa maalintan xoogga u dagaalamay waxaa ka mid ah xataa haween waxay soo arooriyaan culamaai taarikh islaan la odhan jiray umu camaara nusayba bintu kacb almaaziniya waxaa la yidhahdaa waa xataa waxay isku dayday inay nebiga xoog u difaacdo oo in badan badan bay maalintan dagaalantay baa la yidhahdaa ilaa iyo lagu dhaawacay meesha tan waxaa dhaha ibnu qamia ninkii la odhan jiray habaarka qabay kaas baa dhaawacay baa la ydhahda waxay soo aroorinayaan saaxiibu fatx ilbaari wuxuu sheegaya xamna bintu jaxsh alasdiya inayna ka mid ahay dadka waraabinayey laakiin asxaabu siyar haddana qiso labaad oo taa cagsigeedaa bay soo arooriyaan laakiin waxaa cadu axaadiis saxiixana ku soo aroortay inay haween dagaalka la socdeen saxaabiyaadii oo waraabinayay dadka muslimiinta jarxaagooda caaisha iyobaa ka mid ahaa umusalim iyobaa ka mid ahaa dadyawgii muslimiinta dhaawaca intay dumarkaasi intay yaacaan oo darbad yaqaadaan oo soo dhaamiyaan magaalada ka keenaan bay keenaan oo dhaawacay afka kaga shushubaan biyaha oo noqdaan idan waxay yidhahdeen culimadu waxay daliil u tahay inkastoo dumarka aan jihaadba lagu lahayn haddana inay ka bannaan tahay hadday ciidanka raacaan waxaanaynu arki doonaana haweenka loo midiyasitoo dagaalla la socdo dambana waynu arki doonaa qaar kale oo nabigu calayhi salaatu wasalaam intuu ku riyooday mud dad muslimiina oo meel ka dagaalgalayo bad dhexdeed ka dagaalamaya weydiisanaya dumaroo le ilaah iyo rasuulkiisiiy igu dhaceena kuwaa ka mid noqdo kuwa badda ka dagaalamaya haween baa ku jiray muslima calaa kulli xaal min baabi tatawuc waa dagaalami karaa laakiin farad iyaga kuma aha haddii aanu ahayn bay leeyihin meel dee cadowgu intuu soo wada galay muslimiinta o dhan lagu wada qabsaday markaas bay dhahdaan dee cid waliba wayna isdifaacda laakiin waxaa uun muuqata inaanay xishmada iyo wanaagga marnaba ka tegaynin iyo dharkooda fiican iyo waxaasi oo dhan inay sitaan in loo baahan yahay inkastoo muslimiinta dhib badan loo geystay haddana waxaa muuqata dagaalka kani inuu wakti badan socday labada kooxoodbana inay daaleen qolana inaanay gaadhin guulkama dambaysa inuu ku gebagaboobay gebagabadiisii nooc min insixaaba ola inay gurato kuwa kalena ay ku dhici waayeen inay ka daba tagaan oo halkooda kaga xadhaan ee nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu bilaabay inuu saxaabadiisii dhan u guro oo buurta uxud dhankeeda uu uruuriyo oo uu isugu yeedho isagoo u dhawaaqaya axaadiis saxiixa oo bukhaari xadiisu warinayana waxaa ku cad maalinta tan nabiga calayhi salaatu wasalaam inay soo daadegeen laba malag jibriil iyo mikaail oo ay nabiga difaaceen calayhi salaatu wasalaam ilahay baa hore ugu ballan qaaday de inaanu gacan bini aadam ku dhimanaynin dabeetana waxaa soo daatagay laba malag labada malag waxay ka mid ahaayeen wixii difaacay nabiga calayhi salaatu wasalaam laakiin waxa xadiisoo kale ku asaxday maalintan dagaalkan in cid kale soo gashay ma jirto yani beder inay dagaalameen malaaigi iyaga qur-aan baa tilmaamayay ama qolada tan culamadu waxay idhaahdaan uxud maalintaa labadan malag mooyaane wax nusuusoo tilmaamaysa aayaadka qur-aan ee uxud ku saabsanna culamadu waxay dhahdeen mucallaq ama mashruuq bay ahaayeen bisabri wataqwa wa ityaani lacdaai min fawrihim saddexdaas shardi bay lahayen shuruuddii markay baaqatayna may imanin aayaadkan sheegaya id taqulu lilmu'miniina alan yakfiyakum an yumidakum rabbukum bialaaati aalaafin min almalaaikati munzaliin بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المصومين يعني مسودقين مسمى مسودقين وخلاف بين العلماء لكن واحد صحيح الله غضو واحد شراه هنا جبريل وميكائيل إن يسودقين ونبي الدفاعين عليه الصلاة والسلام فإن دقال كان مركوا أبقاضي المسلمين تلبت كتير بضطي انسحاب كان يروك لبعي الدونة إلهي سبحانه وتعالى وحكو سودقية lilmo ama hurda ayaa lagu soo dejiyey hurdadaasi oo ka dhigtay tubaniina inay dib u xasilaan awal waa kala lumeen oo warar beena iyo waxbaa gaadhay laakiin marka kan in alla xasiliyo subxaana watacaala hurda ayuu ku soo dejiyey walidaalika ba abu talxa alansaari saxaabigii gamuunka xooga u yaqaanay waxganayey waa ka xadiidka bukhaari ku yaalla u tilmaamaya uu leeyahy kuntu fii man takshaahu nucaasu yowma uxud maalinta uxud waxaan ka mid ahaa buui raggii hurdadu ay qabatay xataa sakata sayfi min yadi miraaran yasqut faaudu wayasqut faaudu ilaahiyo buu leeyay seeftu anigoo taagan inay gacantayda ka dhacdo aangamo oo soo qabto ay gacantayda ka dhacdo oo aan soo qaado ay gacantayda ka dhacdo buu leeyay horena waxaynuu soo tilmaamay ilahina waa ka qur-aanka ku leh uma anzla calaykum min bacdi lami amanata nucaasan yaksha aa'ifata minkum وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق دن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يعني إلهي وحو إلى المامي دكي مؤمنين تي إيمان كل ضبطي وكشري إنا لو كسود شيء هردو هردو ذات الله تعالى قليل تحصلها وانا قينو ندي قوب تقال منك الجماعه ama goob baka yaallo qofka gamaa macnahiisu waxa qof aan bakahaynin waa qof yani deganaan hurdadu wuxunbay timaadaa baa ladhaha qof degan unbaa hurdo seexda qof dhiga haysatoo warwaraya ma gamo qof dagaal ku jiroo bakayaana ma gamo habeen iyo maalinkaay tahay doona inbay suba keeno wuxuunbaa seexda uun qof niyadiisu degan soo xasiloon idan haddaad hurdo aragto macnaheedu waxa weeyaan deganaanshiyaa jira qofka hurdo waayeyna waa qof aanun deganaashiiyo waayo aan xasilooni ku jirin idan goob dagaal inay gam'aan macnaheedu waxa weyaan in ilaahay subxaana watacaala quluubtooda sugayey oo la rabay inay dad sugma noqdaan koox iimaan qulu la akhray ka mid yihin mushrikiintii waktiga kan waxay ka quusteen in ay dagaalkii guul xaasima inay ku gooyaan yani inay guul kama dambaysta ku gebagabeeyaan way ka quusteen dagaalka dherarkiisii iyo muslimiinta geed adeegnimadoodii baa daalisay markaas baa qolaba dhan u gurataye marka muslimiintii waxay u gurteen xagga buurta uxud ayay soo gurteen iyona may soo dabagelin laakiin abu sufyaan baa ka daba yimi ciidanka ninkii watay isla markaa hadal buu kala daba yimin oo uu hadlay muslimiintii u guratay oo xagga u guratay ciidankana xagga u kala baxeen ayuu ka soo daba dhaqaaqay oo kale wuu u dhawaaqay muslimiinta isagoo raba shamaata inuu sameeyo yani wiirka afi lqawmi muxamed buu markaa yidhi waana ciidanka sii socda maxamed ma ku jiraa buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi laa tujiibuuh yasib la yaxeye daraaddeed waxbaa u jawaabina buu nabigu ku yidhi faqala fi lqawmi ibnu abi qaxaafa ragga sii socda ibnu abi qaxaafa ma ku jiraa buu yidhi waa abibakr abibakr sidiiq ma ku jira nabigu wuxuu ku yidhi laa tujiibuuh waxbaa u jawaabina faqala fi lqawmi ibnu lkhataab waar cumar ma ku jiraa buu yidhi nimankan buurta sii fuulaya dabeetana waxa la yidhi waxbaa u jawaabin hadii cidina uma jawaabin abu sufyaan isagaa isku jawaabay markaa intuu kibir isa afuufo wuxuu yidhi ina haaulaai qutiluu falaw kaanuu axyaaan la ajaabu kuwaas waa raggan maanta gumaaday hadday nool iyo hadli lahaye buu yidhi abu sufyaan wuxuu leeyahay kooxdaas kooxdaasi buu leeyahay abu sufyaan waa kuwaa gumaaday hadday nololi ku jirto waa hadli lahaay cumar baa ishinkari waayey markaas iyo jawaabay kadabta yaa caduw allahi buu yidhi been baad sheegaysaa buu yidhi ilaahay cadowgiisiyo abqa allahu calayka maa yuxdik ilaahay waa kuu baaqi yeelo qaarku duleeya buu yidhi cumar baa markaa hadlayoo leh qaarku duleeya ilaahay waa kuu baaqi yeelo ee kooxdaad sheegaysaa yani ma dhimanin abu sufyaan weli faanfaankiisii buu sii wadaayo markaasu wuxuu bilaabay sanamadiisii inuu xuso ucul ubl ucul ubl buu bilaabay ubl waa sanad ood ku caabudi jireena ucul hubl buu bilaabay marka markuu ucul hubulka bilaabay ayuu nabigu yidhi war u jawaaba waxay yidhahdeen maxaanu ku nidhahnaa ilaahi rasuulkiisiiyow wuxuu nabigu ku yidhi waxaad tidhahdaan allaahuma mawlaana walaa mawlaa lakum ilaahay baa anagana ilaalinaya noo gargaaraya wax idin gargaara idinna ma haysataan iyo hubl yani waxma taraan annaga ilaahay baanu leenay dheh idinna allaanu leenay idina waxba ma haysataan ku dheh abu sufyaan warkiisii haddana wuu sii wado wuxuu yidhi markii caynkaa lagu yidhi oo la yidhi allahu mawlana walaa mawla lakum mid idin gargaara idinkuma lihdin ayuu yidhi lana alcuza walaa cuza lakum sanadkii cuza baanu anagu leenay idina cuza ma haysataan buu ku yidhi marka nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi u jawaaba waxay idhahdeen maxaanu ku nidhahnaa ku dhaha buu yidhi allahu mawlana walaa mawla lakum wuu celiya ilaahay baa anaga noo weliyo noo gargaara idinkuna cid idin gargaarta ma lihdin abu sufyaan baa haddana hadlay oo wuxuu yidhi ywm bywmi bader wlxarfu sijaal abu sufyaan wuxuu leeyahay marka kan ywmu bywmi bader maanta waa maalin u dhiganta buu yidhi bader yani maanta bader idinkaa naga badsaday dilka oo dad badan naga dilay annana maanta ayaanu guulaysanay buu leeyahy wlxarbu sijaal dagaallo weligiibuu ahaan jiray maalin ba nin wtajiduna musla lam amur biha walam tasuni wuxuu leeyahay laakiin weli waxaa laakiin meydkiina ku dhex arki doontaan musla dad markii la dilay kadib la googooyo arki doontaan dadkaasi buu leeyahay lam amur biha anigu maan farin in qof mayda la googooyo walam tasuni laakiin kama nixin ima yani dhibiguma hayso dadkan uu sheegaya waxa weyaan xamday googooye xamje waxaa la yidhahdaa markii la dilay siday sheegaan waxaa la yidhahdaa islaantii uu qabay isagu ayaa tiri halai gooye oo islaantan uu qabay abu sufyaan hinduu qabaa hindana aabaheed iyo walaalkeed iyo adeerkeedba oo saddexdii nina beder mubaarazadii koowaad lagu dilay waa hinda bint cutba ibn rabiica iyo shayba iyo weli saddexdii koowaadee lagu dilay ayay dee aabiyo walaaliyo adeer u ahaa markaasay googoysay baa la yidhahdaa markaas wuxuu leeyahay maan anigu farin mutladaa dhacday buu leeyahay anigu manaan odhan hala googooyo laakiin lam tasuni meherka labada sani meherka eh annaga kuwii naga dhintayna jannay qabteen idinka kuwii naga dhintayna naar bay qabteen markaa labada kooxood ee naga tegey ma sinna buu leeyahay labadan maalmood riwaayada dambena bukhaari ayaa wariya calaa kulli xaal waxay culamada ku fasiraan sukuudkii hore nebigu lahaa sidaa musana tasbiiran lahu bay ahayd baa la idhaha markii uu is-afuufay ee uu mooday inuu xoogaysteenna wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam u jawaaba ama markay qadiyaddu noqotay faanfaan asnaam la faanfaaniyo ayuu nebigu yihi u jawaaba oo ugu jawaaba yani in ilaahay subxaana wa tacala uu idiin gargaarayo ibnu isxaaq iyo waaqidiba waxay sheegaan siyarkooda say soo arooriyaan waxaan sanad xoogan badanba awadan baan ka rajaynayaa abu sufyaan inuu la ballamay uu leeyahay dagaal kalena aan ku ballanno sanadka soo socda iminkana saa dagaalka ku dhamaaday hadda sanadka soo socdana waa inoo dagaal kale ballankaana waa lala galay baa la tilmaamaa ibnu isxaaq iyo sidaa waxay kaloo sheegayaan inuu nebigu diray calayhi salaatu wasalaam labada ciidan markay xirajeysteen cali uu yidhi bal qurayshi dhankay u kacdeen waayo waxaynu nidhi qurayshi marka horeba waxay ka deganayd muslimiinta xaggee xagga madiine xigta waxaynu idhi uxud bay muslimiinta dhabarka soo saareen maadaama ay muslimiinta uxud dhabarka soo saareen qaabkii dagaalka taktikay u gelayeen xaggay usoo jeedeen dooxadaa bay degeen quraysh markaa quraysh baa muslimiinta iyo magaaladii madiine waxa udhexeeya ciidanka quraysheed markay dareerayeen waxa shaki ka yimi xaggay u dareerayaan in la isweydiiyo nimanku magadiinay haddana weerar ku qaadi doonaan mise waa u dhamaatay oo waxay iska qaban doonaan makadoodii ibnu isxaaq wuxuu leeyahay waxaa loo diray caliy ibn abi aalib oo la yidhi bal soo eg meesha ay u socdaan waaqidina isagu xonaya sacd ibn abi waqaas buu ahaa kii loo diray istidlaacaasi laakiin qowlka hore ayaa xoog badan ee caliy ibn abi aalib inu ahaa kii la diray calaa ayati xaal waxa lasoo helay qurayshiin ee horteedana sii daysay waxeedana oo ay u socotay yani nasr xaasimna inaanay doonaynin guurkama dambaysta inaanay raadacaynaynin inay iskaga qanacday intaa ay dishay maalinta tan oo saas bay ku guurtay oo ku qabatay madiin ku qabatay maka baan ujeedaa markii ay qurayshi dareertay ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam amray in la aaso shuhadadii muslimiinta shuhadada muslimiinta waxay ahaayeen toddobaatan shahiid ayaa maalintan laga dilay baa la ydhahdaa toddobaatankii shahiide maalinta la dilay laakiin wax maxbuusnimo loo qabtoo muslimi ma jirin qurayshiyada labiyo labaatan baa laga dilay sida ibnu isxaaq sheegayo abu ciza nin la yidhaahdo shaacir ahaana waa laga soo qabto isaga maxbuusnima loo qabsado labiyo labaatanna waa laga dilay abu cizana maxbuusnima loo qabtay asxaabu siira weliba waxay dhahdeen abu cizaha kana wuxuu nebigu faray weliba isnayn abu cizahana wuxuu ka mid ahaa nimankii beder maxbuusnimada loo qabtay horta gabayaabu ahaa waxaanu ahaa gabayaada inkaarta qaba muslimiinta maaga wuxuu ku jiray nimankii la qabtay maalintii beder dabeetana waxbana muu haysanine wuxuu ka mid ahaa dadkii maniga lagu sii daayey waa laska sii daayey waxa lagu sii daayey isaga sharti qura inaanu muslimiintaasi mar dambe gaalada inaanu la soo dagaalgelin waa iska kaa sii daynayna maanta leedi laakiin nada ka tago dagaal dambe aan kusoo noqonay ninkii shalay soo lagu sii daayey mana sheegashada ee isaga fidyana laga qaadin waxna laga qaadin halkii dadka fidyada laga gurayey ayaa maantana dagaalkan dambe soo galay mar labaad baa dabeeta maxbuusnimo loo qabtay dila buu ku yidhi siirat ibnu hishaam waxay sheegaysaa markaasi ibnu hishaam si soo aroorinayo kaa isaga in markaa la dilay waxaa saxday oo kale oo bukhaari sida uu sheegayo nabigu calayhi salaatu wasalaam maalinta tan labalaba iyo meelahaasi inu isugu ururiyey oo xabaal qura la wadageliyey yani inay banaan tahay dhowr qof in xabaal lagu wada aasi karo sawb waaxida mana qura inuu ku wada duuduubay xabaashuu ku wada aasayna nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u kala horraysiinayey siday qur-aanka ugu kala xifdi badan yihin yani wuxuu manzilo nabigu ka dhigayey say qur-aanka u kala badan yihiin ayada u kala cilmi badnaayeenna dadkii hore yani sidistamkan iminka inuu noole maaha qofku qof qur-aan u qaybsanaan midna ka garanayna oo kale lasoo helay laakiin dee dadkan qur-aanka qaybsana culamana way ahaayeen oo saxaabadii nabiga ahaayeen calayhi salaatu wasalaam marka siday u kala qur-aan badnaayeen ayaa xabaashana loogu kala horraysiiyey dadka shuhaadada ah wuxuu faray nabigu calayhi salaatu wasalaam in sidooda lagu aaso waa shahiidka lama maydho lama waxbaa kale laguma tukado xabaashin baa la geeya ninkani waa nool yahay sida qur-aankuba sheegayo waxaanu nabigu yidhi ana shahiidun cala haulaai yowma alqiyaama kuwan ana qiyaamo markhaati furaya buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam saasaa xoog badan riwaayaad baa sheega shahaadada in lagu tukadayo waa kan laakiin waa iska axaadiista kullaha waa mutakallam fiihi ama dacfi badan baa ku jira bay yidhahdaan cala kulli xaal laba laba iyo saddex saddex ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ugu wada aasay bacd kamida dadka ayaa damcay shuhadadoodii inay qaasaan oo magaalada madiine ku aasaan nabigu calayhi salaatu wasalaam soo celiya buu yidhi dabeetana ku wada aasa buu yidhi halka kan waxaa lagu wada aasay markaasi soo xadiidkii abi daawud sheegayey waxaa lagu wada aasay uxud markii uu dhameeyey nabigu calayhi salaatu wasalaam shuhadadii ayuu saxaabadiisa safay baa layidhi dabeetana ilaahay buu mahadiyey subxaana watacaala in badanoo ducada kan buu akriyay isagoo ilaahay baraya اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لما أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعت ولا مباعد لما قربت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف اللهم عائد بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت اللهم حبب الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجسك وعذابك اللهم قاتل الكفرة يعني دعاء سيدنا رب النبي وأخري عليه الصلاة والسلام markaas buu faraskiisii fuulay oo ka dhaqaaqay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam in badan bay maskaxdiisa ku jirtay baa la yidhahdaa shuhaadaa uxud raad weynna naftiisa way ku samaysay walidaalika waxaa la yidhaha in badan buu xasuusan jiray uu odhan jiray ama wallah lawadadtu annii uudirtu maca asxaabi naxsa aljabal ilaahay baan ku dhaartay waxaan jeclaan lahaa buu nabigu yidhaahdaa saxaabada idi inaan maalintii raacdo buurta dhinaceedi yani raggii shuhaadada inaan la shahiidooba kuwa maalinta ayaan in badan jeclaystay buu nabigu la alayh salaatu wasalaam musnadu imaamu axmed xadiid sanadkiisoo xasan iyo kusoo arooray in badan baanu raggaasi maalintaas siday u dagaalamayn saxaabadiisu ayay maskaxdiisa kusoo noqnoqonaysay oo waxaa la yidhahdaa caliy bni abi aalib isagoo nabigu la joogo ayuu cali seeftiisii faadime u dhintay isagoo leh haaki sayf fa inaha qad shafatnii bu calyidhi ba layidhi faadime u dhintay wuxuu yidhi maahada seefta way ifarax gelisay yani wax badan bay tartay meelidhi isagoo seeftiisii ammaananaya cali ayuu u dhiibtay xaaskiisii markaasuu nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam lain kunta ajibta darba bisayfik laqad ajaada sahl ibnu xunayf waabu dujaana wacaasi bnu haabit lalaqlax walxaaris ibnu sima xadiidkan xaakimkaa warinaya waana xadiid saxiixa lagu tilmaama iyo haytamiba wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam tilmaamaya hadday adiga taada garaaceedu ahay maalintasan aad si fiican wax ugu tuntay wuxuu nabigu tilmaamayaa maalintan rag badan oo ay sida u wanaagsan u dagaal galay inay jiraan dabeetana raggiibuu rag ka mida nabigu sheegay waxaa ka mid ahaa buu leeyahy sahl ibnu xunayf waxaa ka mid ahaa budujaana ninkuu seefta siiyey waxaa ka mid ahaa caasim ibnu saabit waxaa ka mid ahaa buu nabigu leeyahy alxaaris ibnu sima yani faatima adigu taada quraad sheegatee kuwaasina waa jireen buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam
fadlan caslada dhinaca kale u
yan madiina dumarkii joogay baa la yidhahdaa iyo caruurtii iyo wixii joogay baa soo baxay culamaai taariikh waxay soo arooriyaan madiina dumarkii joogay baa la yidhahdaa iyo caruurtii iyo wixii joogay baa soo baxay oo ciidankii ka hor yimid iyagoo dee waraysi dagaalkii siduu dhacay balaamaa raggoodii iyo haween maxaa la yidhaha carruurtoodii iyo wixii dhintay laakiin haddaynu u fiirfiirsanno waxaad ka arki doontaa macaani liimaan waxaa la yidhahdaa xamna bintu jaxsh ibnu xajar xagga hore wuxuu kusoo sheegay saynu soo tilmaaminay dumarkii wax warwaraabinayna ka mid ahayd ibnu isxaaqna biisnaadin can abihi can ashyaaq majhuuliin isna iyo ibnu maajaba fi isnaadi isna xadiis daciifa wuxuu kusoo aroorinaya dadkan dad ka hor yimi inay ahayd wallahu aclam wuxuu ku sheegayaa xamna xamna bintu jaxash cabdilaahi la walaalahayd oo la dilay xamda daabtigeed rum ahaay oo la dilay ku shahiidnimo qaatay meesha waxaa la yidhi markii ay soo baxdaa loo sheegay odaygeedii waxa loo sheegaa la yidhi marka ugu horraysaa walaalkeed walaalkaa la dil abtigeed ba haddana loo sheegay ruma oo xamse bin cabdilmualib isna la dil baa la yidhi way istirjaactasuun baa la yidhi inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun iyo astakfir allah un bay tiri dabeetana waxaa loo sheegay baa la yidhi ninkeedii markaasay welwel waxoogaa qayla cabdilhuday baa la yidhi ninkeedu waa muscab ibnu cumayr saxaabigii u siday calankii muslimiinta sidee markii hore la dilay kadib uu caliy ibn abi aalib calanka qaadi doono waa ninkaasi markaasaa waxay weriyaan riwaayadkaasi aan xooga badnayn waxay sheegaan inuu nebigu yidhi ina zawju lmara minha la bimakaan ninku gabadha meel buu kaga yaala yani may qaylada may bilaabin markii walaalkeed loo sheegay ama abtigeed loo sheegay markii odaygeeda la sheegay ayay walwalaada bilaabay baa la yidhahda waxaa la tilmaamaa haweeney baa timi baa la yidhaahdaa dabeetana waxaa loo sheegay in ninkeedii iyo aabbaheed iyo walaalkeedba in meesha lagu dilay markaase waxay tihi intiiba markii loo sheegay bay tihi war nabigii iga warrama nabigii isagu calayhi salaatu wasalaam xaalkiisa ka warrama qaaluu khayra nabigu calayhi salaatu wasalaam isagu waa khayr buu ku sugan yahay ba la yidhi ya ummu fulaan huwa bixamdi illahi kamaa tuxibiin ba la yidhi waa sidaad jeceshahay ilahay mahadi buu nabigu jooga calayhi salaatu wasalaam qaalat aruniiha xataa andura ilayh itusa bay tihi horta inuu nool yahay aan arka nabiga calayhi salaatu wasalaam waa la tusay markii la tusay bay waxay tihi kullu musiibatin bacdaka jalal xadiidka kan ibnu isxaaq ayaa sanad ku soo arooriyey cabdilwaaxid ibnu abi cawn nin la yidhahda ku jiro oo saduuqu yukti ah calaa kulli xaal waxay gabadhani tilmaamaysaa yani iyadoo aabaheed loo sheegay oo walaalkeed loo sheegay oo ninkeedii loo sheegay intaba in la dilay ay waxay dhahdaa ilaahay rasuulkiisii muxuu falay markii la yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam waa caafimaad qabaana waxay tihi kulla musiibatin bacdaka jalal kullu musiiba belo kastaaba adiga gadaasha waa wax yar bay tihi ilaahay rasuulkiisiiyo yacni ilaahay rasuulkiisu siduu qalbigeeda ugu weynaa ay alle iyo rasuulkiisa cid walba uga jeclay waxay leedahay beloo dhan oo dhacdaa waa yar tahay mar haddaad adigu nabad qabto ilaahay rasuulkiisiiyo dalada yaray sheegaysaa waa maxay waa aabbaheed iyo walaalkeed iyo ninkeedii saddexdaas soo wada geeriyooday ayay u aragtaa inay bele yar tahay saddexduba haddii ilaahay rasuulkiisa uu ka caafimaad qabo nabiguna calayhi salaatu wasalaam in badan wuxuu muslimiinta kan ugu bushaareeyey dadkii shahiidoobay iyo waxay ajar weyn helayaan cabdillahi ibnu camar ibnu xaraam oo ah ninkii markii horena celcelinayey yahuud waxaan ujeedaa munaafiqiinta eela wakaalaha ilaahay rasuulkiisa u dagaalama haddaydan u dagaalamay magaalada difaac oo ka mida raggii meesha tan ku shahiidoobay oo ka tegay hablo badan iyo jaabir oo qura ayuu haweenku wuxuu ku lahaa lima tabkiin hablihii iyo ooyaya buu arkay markaasu wuxuu ku yidhi maxaad u ooye buu yidhi famaa zaalat almalaa'ikatu tudillu biajnixatiha xataa rufic aabbaha waa saxiixu muslim ku yaalla xadiiska baan rajaynaya aabbaha buu yihi kamuu suulin inay malaa'igtu hadhayso ilaa iyo kor loo qaaday ha ooyin yani hadduu adiga kaa tegay wax meel ka khayr badan buu tegay ha u ooyin cid loo ooye maaha buu ku tilmaamayay xadiis musnad imaamu axmed ku sugan oo culamadu ay tasxiixiyaanna waxaa la wariya in uu nabigu maqlay calayhi salaatu wasalaam dumarkii madiine oo dee raggii ka geeriyooday u ooyaya markaasuu yihi lakina xamza laa bawaakiya lah xamze maanta isaga saaciidi uma ooyeyso xamze nabiga adeerkii oo dee isna ku shahiidoobay kana mid ahaa geesyadii muslimiinta ugu waaweynaa dabeetana haween aan kamida baa ooyey ooyana xamze u ooyey markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam maalintaasuu nahyiyey timaska jiitiidka iyo oohinta iyo waxaasoo dhan dadka dhintay inaan loo ooyeynin mujarad waxaa bannaan fi shariica ilmu qofka way ka iman kartaa markuu wax ka murugoodo laakiin in layska barooriyo timaha la isrifo maryaha la jiijiido hoogayay baayayda la wadaa taasi shareecada kuma banaana bale axaadiista qaarkood nebigu wuxuu ku tilmaamayaaba bararta caynkaasiyo in lagu cadaababa kuwa dhintay marka inaad dhibto qofkii kaa dhintay maaha ogeeyeyba ayaydu ka dhintay bay dhib ku tahay walidaalik ma habboona in laga daba qayliyo qofka qofkiisii ka dhintay ee ka naxaya hooyada ilmaheeda dhintay ama caynkan inay barooran oo ilma ka iman doonto waa iska taasi caad mushkilad maaha laakiin ba ayayda iyo qaylada iyo samada kale yeedka waa kaaka mamnuuc ahay شهداء وحد قرآن كسود وحا كمد إله إليه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ما إله إليه هم لينين ما إله إليه كوي إله درتي لوت إليه جدك على كوي قد انتي ما قف كستو شهيد يولس كغت المامية مجاهد ومدون انتي لتكون كلمة الله هي العليا إلهي كلمة دي سوينا كرطعي إذا قول لوت إله may dhiban baa ilaahay leeyahay subxaana watacaala qur-aanka alla ku tilmaamaya waa nool yihiin baa ilaahay leeyahay ilaahay agtiisaana lagu arsaaqaya waana ka nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa ku tilmaamaya inay jannada shimbiro qolofa inta la geliyo inay jannada iska daaqaan carshu raxmaan qanaadiil ku taallana inay soo hoydaan waa nool yihiin kuwaasi markaas ilahayna isagoo tilmaamaya dhacdadan muslimiinta ku dhacday inaan lagu jabin baa ilaahay wuxuu leeyahay walaa tahinu walaa tahzanuu وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين هدالنا با إلى إليه هضعيفنا هنور ورنا همرغوننا با إلى إليه سبحانه وتعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إذن كان أهبوا ألا ليه سبحانه وتعالى قوة قرائية هدا مؤمن دبتهين إذن كان صهرين يا با إلى إليه يعني دكا مؤمنين تي إني وروران مرنا بملها وهي مركز طبع إلهي ما هو بلن قادين يوقع عن تصريا لنا حديث الإسلام لماذا يكبطحي qur-aanka waxaa alla ku tilmaamayaa in yamsaskum qarxun faqad masa alqawma qarxun mila haddii nabar idinku dhacay baa ilaahay leeya maanta haddii dhaawac idin gaadhay wariyaba shalaa dhaawac gaadhay baa la leeyay subxaana watacaala wa tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas baa ilaahay maalmuhuna waa caynkaasi iyo maalinba nin bay ku dhacdaaye hadday maanta idinku dhacday baa ilaahay leeya haniya jabina yani maalin baa dagaal layga badiyo saasaan kuu jabaya wax soconaysa maaha bale ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa am xasibtum an tadkhuluu ljanna ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ما waxaa u malaynaysaa baa ilahay leeyahay inay janno iska geli doontaan iyadoon aan la muujinin oo la ogaanin kuwiina jihaadaya ee ilahay dartii u jihaadaya iyo kuwa sabraya ee sabirku dee sabirku waa marka dhibtu timaadee guul meel la guulaystay sabir ma joogo waxaa sabir iyo adayg iyo hal adaygnimo iyo ninnima soo baxda markaad adigoo lagaa xoog batay haddana aanad isdhiibaynin aad rabto inaad dib u amaamuto aad dib u dagaalanto magaalada madiinana nimankii munaafiqiintii iyo mushrik wixii hadhay yuhuuddii iyo qurqanaadkii oo dhami waxay isku dayayeen inay dib shamaasa u sameeyaanoo muslimiinta lagu wiirsado oo bale la isku dayo in la hungureeyo ma timirtii madiine iyo waa kan quraysh lafteedu waxaa la yidhahdaa meel dhexe markay marayeen ay waxay yidhahdeen wallahi inagoo aan dagaalkii wada dhamaystirin ayaynu mala soo noqonay ee duulimaad dib ma u celina nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu rabay taxaruk sariica inuu sameeyo oo uu muujiyo in ciidamada muslimiinta aanay soo jabin ee dagaalku kala gurashadun inuu ku dhammaaday isla markaa inuu u tilmaamo yuhuuddan iyo munaafiqiintan iyo qabailkan carbeed ee gaalada ee madiine agteeda joogiyo waxaa inaan hunguridib u soo gelin oo aanay is odhanin wallahi nimankii dee la garaaciyo idina haddaa dhinaca kaga soo dhufataan waa fududaanaysa arrintuba saa daraaddeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam ayuu magaaladii markuu tegey baa ciidan buu dib u abaabulay wuxuu yidhi waan dagaal tegaya quraysh baa kadaba tegaya isla markaasi ciidanka ma rabo intii uxud igala dagaal gashay mooyaane in kale inay soo raacdo raggii hadda dagaal ka soo baxay daallanaaye dhaawacnaaye ee caynkan aha kuwaa unbaa dib iila dagaalgelaya bule waxaan iyaga ahayna dib uma kaxaysanayo waxaa la yidhi waxa qura u ogolaaday ciidankaasi inuu raaco nin keliya jaabir ibnu cabdillaahi jaabirna aabihii baa usii reebay sideed hablood bay walaaye oo hablaa lasujoog budaana dagaal tegaya jaabirkii lasii reebay ayaa yidhi ana raadacadaan hadda gelaya odaygiina wuxuu ku shahiidoobay uxud jaabirkii qura sideed hablood looga tegey ayaa isna yidhi aniguna raadacadan ciidanka daba tegaya ayaa raacaya jaabir oo keliya u ogolaaday baa layidhi dabeetana markiiba toddobaatan raggii ka mida baa soo cararay ciidankii wuu isa soo urursaday waxaa laga daba yimid saddex boqol waxaa la yidhaha lix boqol iyo soddon ciidan gaadhaya ayaa dib isu soo urursaday waa ka ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka ku tilmaamaya caaisha waa sale curwa ibnu zubayr bay waxay ku lahayd ilaahay aabbahaa wuxuu ka mid yahay bay tidhi iyo abubakarba kuwa ilaahay qur-aanka ku sheegaya uu leeyahay aladiina istajaabuu lilahi wاrasuuli min bacdi ma asaabahum اlqar liladiina axsanuu minhum wاtaqw ajru cadiim ilahay baa ammaana wuxuu leeyahay aladiina istajaabuu lilahi wrasuul kuwii aqbalay ilaahiyo rasuulkiisa min bacdi ma asaabahum اlqar dhibtu intay haleeshay kadib waxaa la dhahdaa ciidankan rag badani toddobaatan karaga sheegnay un waa wixii shahiidnimaba dhintay ee la laayay laakiin dee ciidanku dhaawiciisii oo dhan uu wata maca dhaawiciisii uu soo qaatay baa la dhahaa maca dhaawacoodi iyagoo sita ayay dib usoo dagaal galeen ilaahay baa markaa ammaanaya wuxuu leeyahy kuwii yeelay ilaah iyo rasuulkiisa kadib dhibtu intay gaadhay liladiina axsanuu minhum wataquu ajrun cadiim ee dabeetana wanaagga sii sameeyey kuwaasi waxay leeyihin baa ilahay leeyahy ajar weyn caaisha markaa waxay lahayd abuuka minhum azubayr curwata ibnu zubayr bay la hadlaysaa inankii habar yar ka wahay aabbahaa waa ka mid bay leeday abubakarna waa ka mid lamaa asaaba rasuulu llahi sala allahu alay wasalam maa asaaba yowma uxud waاnsarafa canhu lmushrikuun khaafa an yarjicu qaala man yadhab fii aarihi faاntadaba minhum sabcuuna rajula toddobaatan baa markiiba soo dhaqaaqay laakiin ciidanka waa iswada raacay baa la ydhaha ibnu isxaaq biduuni sanad wuxuu sheegayaa inuu nebigu soo gaadhay xamraa ilasad meesha la ydhaahdo oo saddex maalmood uu halkaa fadhiyey isniintii talaadadii iyo arbacadii macbad alkhuzaaci ninka la yidhaahdana inuu sii maray abu sufyaan abu sufyaan iyo ciidankiisi markay muddo meeshii yaro joogeen ba haddana isiraaheen war meeshan haddaad joogtaan nimankii dib ha ugu noqonin laakiin muujiya inaa weli sii xoog badantiin waxa la ydhaha nin buu soo diray u yidhi awr sabiib iyo waxbaan ku siinaya waxaad tidhahdaa maxamed iyo kooxdiisii baqageliyo waxaad tidhahdaa nimankii ciidankii oo dhan oo iswata ayaa haddana dib ka soo socda oo halkan idinku soo aadan laakiin waa kuwa alle subxaana wa tacaala qur-aanka ku tilmaamaya leh aladiina qaala naas kuway dadku ku yidhaahdeen baa ilaahay yidhi fakshawhum cabsada ciidan oo dhan baa isku soo socda waa kane laakiin ilaahay waa kale umuu kordhinin ilaa iyo iimaan mooyaane waqcaddaasi uxud umuuman qaabkaas bay u gebagabowday oo ah in nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii marka horena ay guulaystaan markii dambe rumaadaasi ay cisyaanka la timina dhibta tani ay dhacday waxaan soo tilmaamnay dagaalkaasi oo ku dhammaaday mowqif la odhan karo guul rasmiya idima raacin laakiin geerida iyo dhimashada la kala badsaday sida la yaqaanayna carabta waxaa aada waxaan jirtay cidda guulaysataa inay meesha sii deganaato saddex maalmood meelahaasi oo kale laakiin waxaanu idhi dagaalka kani maadaama insixaab qoloba dhan ay u guratay isla maalintii ba abu sufyaan iyo ciidankiisii way guureen nabiga calayhi salaatu wasalaam baaba kaga dambeeyey iyo saxaabadii ayaa goobtii dagaal kaga sii dambeeyey waxay tilmaamaysaa inaanu mawqifkani meel ku gebagaboobin ah guuldarro ah waxaanu nidhi qisada ku saabsiisan uxud waxay daris ilaahay subxaana wa tacaala dadka muslimiintaa barayo ولذلك ba ilaa lixdan aayadood oo kamida fi suurati ali cimraan ayaa ilaahi subxaana watacaala qisadaasi ku tacqiibinayay oo xikmadda ku jirtay iyo waxyaabo badan oo alla subxaana watacaala ku tilmaamayo haddaynu markaasi weydaarano uxud wixii ay dhashay waxaa ka mid ah inkasta uu nabigu isku dayay calayhi salaatu wasalaam in aanay ama yuhuudda madiine degan ha noqoto ama carabta agagaarka degan ha noqoto haybadii islaamku inaanay jabin oo aynu nidhi ghazwatu xamraa ilasad ba waxa ugu weyne waxay ahayd in la muujiyo weli in islaamku xoogay raadacadii saxaabada ay ka daba raadaca tageen abu sufyaan iyo kooxdiisii haddana waxa muuqata in war badan la isgaadhsiiyey oo odhanaya muslimiinta in dad badan laga laayay dhibaato badan inay soo gaadhay taasi waxay keensatay markaa in dad badani hungureeyaan hadday noqoto madiine gudaheeda iyo hadday noqoto dabadeedaba madiine gudaheeda markaynu soo qaadanno waxaan tilmaami doonaa qiso iska kooban oo aynu hore uga soo tallaabsanay oo ah dilkii kacab ibnu ashraf iyo nimankii reer banu nadiir halkay istaageen waxaa yahuudda ka mid ahaa madiine degan saddex qabiil bay ahaayeen oo ugu waaweyn qabiil waxaynu soo marnay bacda beder in la raray qabiilka kaleo reer banu nadiir lo odhan jiray waxay deganaayeen iyo banu quraydaba madiina iyagana midba qaswo dabadeed baa la rabay yani banu qanuqac beder dabadeed baa la rabay banu nadiirna uxud dabadeed baa la rabay la rabay quraydana khandaq ama axzaab dabadeed qisada ninkan haddaynu tilmaamno waxaa la yidhahdaa ninka kani asliyan horta isagu waa nin qabiilada tay ka tirsan ee carbeed waxaanu ahaba la dhahaa nin xoolo badan oo macruuf agtooda ka ah oo aada u qurux badan oo gabay badan asalkiisana aabihii baa tolkii wax ka dilay dabeetna uu iska soo baxsaday wuxuu yimi madiina yuhuudda reer barnadiir la yidhaahdo xilfi wadaag heshiisa la galay nin ibn abilxuqayq la yidhahdo aynu arki doono yuhuudda nimankii ugu waaweynaa ka mid a ayuu gabadhiisa guursaday inantiisa ninkaa markuu inantiisii guursadayna waxay dhashay ninkan la yidhahda kacb ibn lashraf kacabkani markaa waa nin aad u qurux badan baa la yidhaahdaa oo gabayaana ah xagga aabba marka looga abtiriyo qabiilkan carbeed ee tay ee laydhahaa ka tirsan xagga hooye haddii looga abtiriyana nin reer banu nadiiro yahuudi ah markii beder ay muslimiintu guulaysteen ayuu aqbali kari waayey oo uu leeyahy nimankii carbeed ee quraysh iyo caynkan iyo sidoo kan ahaaba maanta saan lagu dilay dhulka korkiisa hoostiisaa dhaanta geeraadkan dhaanta buu lahaa wuxuu ka mid ahaa markaa dadkii intay maka qabteen soo qabanqaabiyey dagaalkan uxudba inay raggii kusoo dhiirigeliyey nimanka carbeed inay dagaalamaan ayuu ahaa waxaa la yidhahdaa waa nimankay sababtiis kusoo degta bay mufasiriinta qaar yidhahdaan aayaadkii qur-aan ay lahay laha alam tara ila aladiina uutuu nasiiba min alkitaabi yu'minuuna biljibti wataaquut wayaquuluuna liladiina kafaruu haulaa haulaai ahda min aladiina aamanuu sabiila waxaa la yidhahdaa quraysh markuu tegay bay yidhahdeen horta adaa dee ahlu kitaabe annaga iyo maxamed kaayaga fiican muslimiin ku dhowdi idinka ina salamka caabudaa dhaama deetana waa kuwa ilaahay kusoo dejiyey qur-aanka leeyahay wayaquuluuna liladiina kafaruu haulaai ahda min aladiina aamanuu sabiila kuwa lagu tilmaamayo ka mid ahaa kacb ibnu ashraf isagoo waxaasoo rabshada soo sameeyey ayuu haddana madiine kaga soo noqday qalcadiisi iska degay siisii isaga joogay ee nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ilaalinaya ballankii uu nimankaasi la galay reer banu nadiir waxba dhib uma geysan laakiin haddana wuxuu dayn waayey baa la yidhi ceebtiisii kala badatay gabayuu tiriya gabayo uu markaa nisaa saxaaba uu wax kaga sheegayo gabayaha qasalkee dumarka lagu mago oo haweenkii saxaabada uu markaasi wax kaga sheegayo carabkiisaa dhibatay maalintii dambe ayuu nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam man likacb ibn alashraf fainahu aada allaha warasuulah waryaa kacb ibn ashraf iga qaabilaya kaasi ilaahay iyo rasuulkiisaba waa dhibaya axad asaxaaba oo maxamed ibn maslama la yidhaahdo ayaa wuxuu yihi ilaahay rasuulkiisiiyo anaa kaa qaabilaya tuxibu an aqtula ma jecesha inaan dilabo ninkan ka takhalluso nabigu calayhi salaatu wasalaam nacam buu ku yidhi xadiiskii bukhaari suu sheegaya dilhaayo ka takhallus baa la yidhi kaa wuxuu ilaahay rasuulkiisiiyo hadaba faadan li an aquula shaya io ogolow si aan ninkan u dhagri karo inaan wax idhaahdo yani adiga iyo diinta iyo waxbaan ka sheegayaa si aan ninkan u wada xaajoonee taa io ogolow buu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam nebigu markaasi qul buu ku yidhi dhe waxaad doonayso maxamed ibnu maslama iyo abunaa'ila ninka la yidhaahdo oo ah ninay xagga hooyo xagga hooyo maaha rabaacada xagga naaska ay walaalo ka ahayeen kacab ibnu lashra islaan baa wada nuujisay iyo saddex saxaabo kale sheegaan culamadu dhowrkaasi saxaabi baa isu kaashaday in ninkan laga takhalluso waa laga maxamed ibnu maslama u tegey wuxuu ku yidhi waryaa kacb ibnu ashraf ina hada rajul qad sa'alana sadaqa wa inahu qad cannaana ninkan maxamed la yidhahda buu yihi sadaqa bixiya unbuu naleey naftaanu isugu kaayo keeno khaasi baanu ka joognaa kacab markaa waa halkuu arrinka ka waday ayaa lagala wadaa maxamed buu yihi khaasaanu ka joognaa sadaqa bixisuu noolaha mu nafta isugu kaayo keeno kacb ibnu ashraf baa wuxuu yidhi wallahi latumulanna ilaahay baa ku dhaartay waa xiiqi doonta waa idin daalinaya naftiisugu kinkeenaya siduu wado maxamed ibnu maslama wuxuu yihi haana daali laakiin dee ma rabno inaanu markiiba iskaga tagno ilaa iyo bal aanu arrinkiisa hubinno oo meel aanu kaga soo hadhne niyo waxaan doonayaa inaad waxoogaa i amaahiso wasaqa wasaqayn yani waxoogaa raashina inaad i amaahiso ayaa kaa doonaya buu leeya oo bal ninkaa sadaqadiisa ad kaga bixiyo kacab ibn ashraf adigu hadalkii markii laysku fahfahmay iyo nebiga maagistiisii wuxuu yidhi waa idin amaahinayaa amaah waan ku siinayaa laakiin waxaan doonayaa inaad rahan ii dhigto shay raxmaad aan kuu kusii haysto maxamed ibnu maslama wuxuu yidhi maxaad doonaysaa inaan kaa raxmo waaye wuxuu yidhi haweenkiina raxmaadiisii siiya haweenkaan haynaya raashikaan idin sii siinaya markaanu haweenka iyaga kuu rahmanaa buu yidhi adigoo carabba ninkii u qurux badnaaya haweenkugu aamini mayne maxaanu kale raxmaad kuu siinaa wuxuu yidhi waxaan rabaa carruurta haddaba raxmaadii siiya carruurtiina aan hayo maxamed ibnu maslama wuxuu yidhi war carruurtana kuu dhiibi kari mayno dee ilmahaanu maanta rahanaa ceeb aan weligii ka hadhin baan raacaysa waa kii jawaanka lagu rahmaday baa la odhanayaa weligiiba yani waxoogaaga erberiska ama waxoogaaga raashinkaa ninkii lagu rahmaday ayaa weligiiba la odhanaya kaana dee ilmahaasi waa ceeboobaya dib u noolaan mayne hubkaanu kaa rahmaynaa buu ku yidhi hubka ayaanu kaa rahmaynaa wuxuu rabaa ninkan marka uu rabo inay dilaan dee iyagoo hubkoodii sitay imanayaan inaanu shakinin dabeetana wuxuu waxaanu rahmaad kuu siinaynaa hubka ee hubka rahmaad u qaado waayahay buu yidhi waa aqbalaya hubka ii keena n waxaa la yidhahdaa abunaahile iyo kooxdii kalena siiyoo kale yeeleen weliba waxay dhahaan dee qolo kale oo dad badan baanu oo ninkana dhibta waa naga wada haysataay waxoogaa kaana wada rahanoo raashinkaan kuu keenayna wuu aqbalay waxaa la yidhahdaa dhowrkan saxaabiyadoo wada socda oo hubkoodii sita ayay habeenkii dambe u yimaadeen waana wada sheeganayeen dhammaantood waxay ku yidhaahdeen dee ninkani carabi meel qudhay nagaga wada haystaayo waana la wada colaadiyey oo isaguna naftiibu isugu kaya keeno sadaqa bixiya siduu nool ahaabaa naftiina haysataa waxna amaahidaas baa loogu wadayay habeen baa la yidhahdaa dayar laylatulbadar oo kale iska ah ayaa loo yimi dabeetana meeshiisii baa la yimi markii meeshiisii la yimi ayaa albaab dabadii looga yeeday wuxuu damcay inuu soo baxo haweentiisii baa shakiday baa la yidhi waxay ku tidhi war codkan aan maqlaya waa cod bala sheegaya ee ka joog yani waxay ka shakiday waktigan dadka yeelaya ayna takhruj hadi hadihi saaca bay tidhi asmacu sawtan kaanahu yakfaru minhu dam war waktigan xagaad u baxaysaa bay tidhi waxaan maqlayaa cod dhiig ka da-aye yani codka waktigani waa cod dhiilaysanadkiiyo joog bay ku tidhi wuxuu ku yidhi na maaha waa maxamed ibnu maslama iyo iyo ninkii islaamtu nawadanaas nuujisay abunaa'ila la odhan jiray isagoo sii faahfaahanayana haweentiibu u faano wuxuu yidhi ina alkariima law duciya ilaa faana ajaab xataa ninka dee kariimka oo ninka sharafta leh xataa haddii waran loogu yeedhayana waa yeelaaye waa baxayaa buu yidhi fur waa soo baxay markaasi baa layidhi isagoo abar isku soo buufiyo aad udug uuga uga kabkabaya way garanayeen ninkan iyo faanfaankiisa iyo isla weynidiisa marka maxamed ibnu maslama wuxuu kula soo heshiiyey saxaabadii la socotay iyo abunaayile iyo kooxdan waxa lagu soo heshiiyey waxaan iska dhigaynaa sidii wax cadarka urinaya dabeetana wani oo caawa cadar baa kaa kamkamaya baa layidhi markaa timaha afaraa laga geliyo waa la uriyo war qolaa kale ba ursiyaa buu yidhi haa buu yidhi faanfaan buu kasii qaadayba waa ursiyo aad buu udgooyi mar kale ma ku celiyaa buu ku yidhi ha buu yidhi waad ka cadarsan kartaa timahu faraha ka geliyey dabeetana markuu timaha faraha ka geliyey buu intuu madaxa ka buuxsaday ayuu yidhi war waa ilaahay cadowgiisiiye ku booba waxaa lagu boobay markaa seefaha iyo warmaha nabarkaa lagu boobay nabaradii lagu boobayey waa qayliyey baa la yidhaahdaa oo dabeetana maxamed ibn salama haddana toorri yar ama bahal yaroo midhi yaro sitay ayuu hore markay naftu uga sii bixi weyday buu halkan kasii taagay baa la yidhi qaylo aad buu u cabaaday dabeetana naftaa ka baxday kacab ibn ashraf iyagana nabaradii ay ku boobayeen baa nin iyaga ka mid ah ayaaba seefihii ku dhaawacmay oo ay nabar ku soo gaadhsiiyeen kacab ibn ashrafna saasay kaga takhalluseen walidaalik yahuudi mar labaad bay haddana dalbatay inay heshiis kale nebiga la gasho iyagoo baqay markii kacabkaa la dilay waxaasoo dhami waxay dhaceen baa la yidhahdaa beder dabadeedii laakiin gaswat uxud markay timid ee waxoogaa aad moodo mushrikiintii carbeed inay soo yaro guulaysteen ama dee toddobaatan saxaabiyi inay dileen inkastoo aanay waxba iyagu qabsanin maxaabiista dagaalkiina si xaasima aanay ugu gebagabaysan waxaa bilaabantay magaalada madiine gudaheedana nuxnuxi inay ka bilaabanto saynu dareemi doono magaalada dabadeediina in carabidii joogay ay soo hungureeyaan gaar ahaan waxaa la yidhaha qabiilkii banu asad la odhan jira oo kale is ururis bay bilaabeen isagoo uu ururinaya nin la odhan jiray ulayxa ulayxa alasadi ulayxa iyo walaalkii baa la yidhi sulayma labadaas nin qabiilkoodii bani asad la odhan jiray ayay najad ku ururinayeen iyagoo raba inay dagaal geliyaan ulayxa alasadi ulayxa ibnu khuwaylad alasadi ninkii la odhan jiray waa nin fursaanta carab ka tilmaaman buu ka mid ahaa yani nimanka ugu dagaal adag carab ayuu ka mid ahaa waxaanad ka garan kartaa waana raggii markii hore islaamka isjididhibay waxoogaa dhibay haddana islaamay haddana ridoobay okash ibnu muxsin nin saxaabigii la odhan jiray waa ninkii dilay haddana mar dambe soo islaamay oo bacda ridda haddana islaamka ku soo noqday laakiin waa raggii futuxaadka wacdanaa geystay bu ahaa futuxaadkii waaweynaaye islaamiga ah raggii ugu dagaalka adkaa ayuu ka mid ahaan jiray lakiin marka waa gaal dulayha dulayxa uu wuxuu ururiyey koox qabaa'ilkiisii ka mid a waxa kaloo isagiiyo walaalkii niman reer banu hudayl la yidhaahda iyaguna khalid ibnu sufyaan ilhudali nin la odhan jiray ayaa oo isna waxoogaa ciidana soo ururiya carafaad ba agteeda ah waxaasoo dhamin waxay isleeyihin weerar idina ku qaada magaaladii madiine ahayd ilaa meeshii waa tanoo la tunjulacsay weerara ayay is yidhaahdeen qabaa'il badan oo carbeed baa markaa warar ay ka yimaadeen nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu helay warar sheegaya in dad badan oo carabi unguri ka soo hayaba wuxuu damcay nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasi si islaamka loo ilaaliyo una soo noqoto quwadiisii inaan madiine lagu soo weerarin ee cid walo hunguri ka hayaba halkeeda inuu ku weeraro walidaalika wuxuu diray baa la yidhaha abasalama abasalama ibn cabdilasad oo boqol iyo konton saxaabi wata baa la yidhaahdaa ayuu wuxuu u diray alxa ibnu khuwaylad ninkii la odhan jiray alxa iyo kooxdii watay ninkii walaala ahaayeen kooxdaasi boqol iyo konton muhaajiriinta ka mid ah ayuu u diray iyagoo aanay filaynba de in muslimiin ku soo baxayso oo xoolahoodii iska intay meel ku ururiyaan me ciidankana ha lasoo ururiyo dagaal ha loo diyaar garoobo ayuu abusalem oo ciidan wato unbaaba reerihii galay waxay ka war heleenba dagaalkan meesha lagu hayo dabeetana wixii meesha joogiya qabiilkiiba way kala yaaceen waxoogaa xoolaabuu ka soo helay bay dhahdaan sida asxaabu siira wariyaan waana soo noqday isagoo aan cidna wax dagaala la kulmin ee waxoogaa xoolaha soo helay ninkan kale ee khaalid ibnu sufyaan alhudali la yidhaahdana saxaabi cabdillaahi ibnu unays aljuhani reer juhanaa ayuu u diray nabigu calayhi salaatu wasalaam ninkaas baa yidhi ninkan iyo kooxdiisa isaga anaa kasoo takhallusaya waxaa la yidhaha waa shahru muxaram be sanadkii afraad ee hijiriyada ay labadan qadiyadoodba dhaceen baa la yidhahdaa cabdillaha ku baxay cabdillahi ibnu unays saxaabiga la yidhahdo ayaa ku baxay dabeetana ninkan laleeyahay ciidan buu ururinayo oo xoole meel la jooga buu cidla ka helay kiibuu soo dilay dabeetana waadi carina qurba carafaat waadi ku yaalla carafa agteeda ayuu ku dilay dabeetana wuu ka soo noqday labadaa kooxood iyo ciidamadii ay soo wadeenba saas baa lagaga takhallusay hudayl laakiin waxay tidhi waa inaynu u aargudnaa ninkeena si la dilay laakiin aargudashadii waxay ka dhigeen kitaabu khiyaamo iyo qadar kale inay sameeyaan bishii safar isla sanadkaas laba arrinoo waaweyn baa dhacay baa la yidhaahdaa labadaa arrin ee dhacay waa laba saxaabo oo la laayay labadan saxaababa waxa lagu laayay qadar ama khiyaamo wafdi baa ka yimi qabiilada cadal iyo qaara la yidhaahdo ee mudariyiinta ah cadal iyo qaara wafday soo direen waxay sheegteen inay islaameen waxay kaloo sheegteen inay u baahan yihiin cid diinta barta in la siiyo dabeetana nebiga calayhi salaatu wasalaam bay u yimaadeen iyo iyagoo ka codsanaya inuu cid ku daro diinta soo barta wuxuu nebigu ku soo daray baa la tilmaamaa sida xadiidka bukhaari uu sheegayo toban nin oo uu madax u yahay caasim ibnu saabit toban nin oo uu madax u yahay ayuu ku soo daray culamaai taariikhka kale waxay sheegeen lix baa caynka baa laakiin xadiidka bukhaara saxiixa walaalayaal darsigani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh